waa dhegeys dhegeystayaal subax wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysaneysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan arori suban kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ay qorayaan kuna waana wargeysada kale haddee daily nation daily nation iyo sidoo kale the standard waxyaalaha ugu weyn ay saaka qorayaan waxaa kamid a dhegeysta wargeysyada halkan waxaa wargeyska uu saaka faahfaahin ka bixina uu qorayaa arrimaha ku saabsan boggiisa lixaad toddobaad iyo sideedaad bal toosan u aadno saaka waxaa wargeyska halka uu ka qoraya ka mid ah waxaa wargeyska boggiisa waa qeybta ciwaanka oo kaga dhigay dabcan cidda markaasi kursiga loo raadinaya ama cidda markaasi kursiga loo dabcan loolankama dagaalka loo gelayo waana madaxweynaha waa madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana xisbiga markaasi ama xisbiyada kala duwan ay geliyeen dhexda waxaana ay ka dhigeen madaxweynaha soo socda mustaqbalka sida ayaga markaasi rajeynayaan sanada labada kun labay labaatanka waana raila omolo odinga dhinaca markaad fiirigto gacanta bidaxda ah waxaa halkan ay qabanayaan xisbiga jubilee uhuru kenyatta ayaa markaasi imikan doonaya inuu u pagraya dhegeysta mise uu u xiro dhegeystayaal qundadiisa yar ee xisbiga jubilee markaas uu ku leeyahay sidoo kale uu ku taageero madaxa xisbiga o d m raila odinga ee azimio la umoja dhegeysta halka o d m sidoo kalena iyada markaasi ku dhawaaqday qofka markaas musharaxa ay wataan inuu yahay raila omolo odinga one kenyan alliance four parties ayaa markaas ayagana saxiixan doonaan m a u maanta laakiin inkastoo laakiin caqabado fara badan haddana la dareemayo oo aan markaasi aan la shaacinin karin oo sida qaar ay sheegayaan iyagoo sheegeen in laga yaaba in dib ay u dhigaan kulankooda maanta sida ay sheegayaan iyadoo dib ay isku noqon doonaan mise ay ka aarsan doonaan arrimaha ee dhigidka guddiga farsamooyinka sidii markaas lagu taageeri lahaa ee kursigan iminka loo xirayo madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaala fara badan iyo wargeyska hasaaka aada uga hadlaya iyadoo sabtidii iyo xaddii oo dabcan sabtidii kulamo fara badan ay dhaceen oo looga hadlayay taageerida iyo sidoo kale sidii lagu soo qaadi lahaa raila omolo odinga iminka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuxuu asaga markaasi dardargelinayaa sidoo kalena markaasi xeendaabka uu rabay in lasoo gudbin ama sidoo kalena qadka cas ama la doonayo in uu markaasi adkeeyo sida uu raila omolo odinga uu madaxtooyada ku geli lahaa waxaana ololihiisa bartamaha dalka iyo sidoo kale in xisbiga uu markaasi sii ballaaray sidoo kale sii wanaajiyo ayuu markaasi doonayaa sidii raila uu madaxweyne ku noqon lahaa iyadoo qaabaha iminkan kala duwan oo markaa la fiiriyo dhegeystayaal jubilee iyo o d m xisbiga asaga uu ka tirsan yahay raila odinga iyo xisbiga madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu ka tirsan yahay iyo sidoo kale sawa mukiisa kituyo oo asana but oo markaasi ilaa iyo toddoba iyo toban xisbiyo kala duwan oo markaasi doonayaan inay taageeraan sidoo kalena loolanka iyo hiilanka markaas la doonayo in lagu qaado kursiga labada kun labay labaatanka ee bisha sideedaad ee dhigiisa la dhici doono doorashada guud ee wadanka ayaa imikan markaas u xiran sida qaar ay sheegayaan laakiin imikan waxaa markaasi kasoo naasacadeen dhinaca markaasi one kenyan alliance oo la doonayo in ama la doonaya in horaan ay shaaciyaan taageerada markaas ay u qabaan madax xisbiga o d m raila odinga iyadoo markaasi adkaatay taageerada iyo weliba arrimaha ku saabsan siyaasada kala duwan ee madaxweynaha wakhtigan iminka loolanka adaga loogu jiro waxaana ay sii adkaanayso one kenyan alliance sida maanta go-aankooda iyo guddiga farsamada ay kusoo saari doonaan wakhtiga kama dambeysta dhegeystayaal waxaanaas iminkan sii cuslaanaysa xuleyso kala duwan ay soo gaaraysa dhinacyada kala duwan ee xisbiga one kenyan alliance dabcan stephen closom shoka oo asaga markaasi hadlay sheegana inay kulankooda markaasi dib u dhigi doonaan loona haddaba waxaa keenaya dib u dhigista faraha badan ee keenayo halka saaka ciwaankana uu aad saaka farwaweyn uu ka qowra ku leeyahay dabcan azimiyo laumoja waxay markaasi iminkan kuraasta ama kursiga loolanka adag sidoo kale iminkan la doonayo in dagaalan iyo hegan culus la geliya dhegeystayaal sida wargeyska saaka boggiisa lixaad toddobaad oo qorayo hadda wargeeska waxa uu qorayaa haw sidee markaasi doorashada waqti weliba ka dhacda wadanka uu markaasi u burburiya sidoo kalena dhibaato u keena shanta sanaba ee doorashada wadanka ka dhacda saaka wargeeska halka boggiisa afraad ee shanaad uu qoraya waxaana uu qorayaa hal dhibic shan boqolkiiba ayaa sare u kacday markii growth oo kore u kacday dhegeysta labada kun sideed iyo tobankii halka labada kun todoba iyo tobankii dhaqaalaha wadanka markaasi oo la sheegaya inuu saameyn xoogan uu ku imaado doorashadii guud ee wadanka ka dhacday dhegeystayaal waxaana imankan culeysyada faraha badan iminkan ee la sheegaya sababta u keento culeysyada ay u imaadaan shan sana kadib doorashada iyo weliba dhaqaalaha iyadoo ay markaas wax isbedel iyo weliba dhaqdhaqaaq xoogan aysan ku imaanin waa sida markaas wargeyska saaka boggiisa afraad iyo shanaad uu qorayo halkan wargeyska wuxuu halkan sidoo kale bogiisa saddex iyo tobanaad iyo afar iyo tobanaad saaka u qoraya arrimaha ku saabsan imtixaanka k c waa k c p e iyo k c s c bogiisa saddex iyo tobanaad iyo afar iyo tobanaad saaka dhegeystayaal iyadoo markaas iminkan caruurta kawaanka ay saaran yihiin oo sidoo kale isku diyaarinayaan doorasho dabcan imtixaanka qaran ee wadanka markaasi iminka la doonayo iyadoo dabcan kubetina laga codsaday inay dagaalanka iyo arrimaha dibadbaxyada markaas joojiyaan oo iminkan laisku diyaariyay dhegeystayaal caruurta in ay imtixaanadooda si caadi ah ay waadix ay u fadhiistaan iyadoo markaasi la doonayo in ay imtixaanka waqtiga markaas loo qoondiyo waqtiga la qabtay ay markaas ka socda waana imtixaanka markaasi sanadaha mashahaadiga ah ee sanad weliba ka dhaca markaasi caruur aada u tiro badan ayaa markaasi sanadkan u fadhiisanayaan weliba iskuulada sare waa raallahdo iskuulada hoose dhexe ee primariga loo yaqaana dhegeysta kenya national examination council chief executive director devin yarega wuxuu asaga sheegay in hal milyan laba boqol labaatan iyo shan kun shan boqol iyo toddoba candidate ah iskuulada hoose dhexe ay u fadhiisan doonaan sideed iyo labaatan kun saddex boqol iyo maxaa markaas ay xarumaha markaas dhexe ee dhegeystayaal qeybta markaas lagu keedina imtixaanadooda halkaa sideed boqol soddon iyo kow kun iyo shan iyo toban carudayna markaas u fadhiisan doonaan imtixaanada iskuulka sare ee secondariga loo yaqaana dhegeystayaal toban kun afar boqol saddex iyo tobanna waa qeybta markaas imtixaanada dhegeysta qeybta centerka ee imtixaanada markaas lagu keedinayo exaamka markaas sida wasiirka waxbarashada wasiirka waxbarashada george mogoha iyo sidoo kale ninka nek njege waxay markaas sheegeen in wax waliba ay fiis garayn doonaan ama sidoo kale cawaaqib xun oo cawaaqib waliba in markaas caruurta lasoo food saarto ama wax walba oo markaas isku suubood ah in markaas dusha u ridan doonaan waxaana markaas sheegeen inay sidoo kale eegi doonaan sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kala duwan imtixaanada ay la socon doonaan iskuullada kuwaasoo markaas la sheegay iskuullada in markaas la xiriiri doono goordhow sidoo kale inay bilaabto iskuullada markaas in la xira dhegeysta waxaana markaasi laba bilood iskuullada xirnaan doonaan sida markaas wargeyska saaka uu qorayo imtixaanka ayaa markaas laisku diyaarinaya dhegeystayaal sanadkan iyadoo arday aada u tiro badan iminkana u fadhiisan doonaan lagu qiyaasay sanadkan labada kun koob iyo labaatanka sana labada kun laba iyo labaatanka laba dhibic hal milyan oo caruur ah inay imtixaanka qaranka ee shahaadiga ay iskuullada kala duwan ay u fadhiisan doonaan dhegeystayaal iyadoo markaas jimcihii aynu soo dhaafnay qaab ka mid ah rehearsal ay ka bilaabatay dhegeystayaal waana grade six isagana sanadkan ayuu markaas isagana gudihiisa dhici doonaa laakiin iminkan iskuullada waxaa markaas la sheegaya imtixaanada inay diyaarsan yihiin waana manhajka eight four four iyadoo manhajka kalena uu markaasi lagu dhexwado laakiin waa manhajka laba six waa laba lix saddex saddex saddex manhajka markaasi dowladda iminkana ay wado oo markaas laisku diyaaran dhegeystayaal imtixaanada ayaa iminkaa si toosa dhegeystayaal u bilaabanayaan maanta oo isniin ah dhegeystayaal qaarkood sidoo kale sida wargeyska saaka uu qorayo intaa musacab wargeyska aan ku wareejinin dhegeystayaal the daily nation halka saaka waxaa wargeyska qorayaa arrimaha boga soddon iyo shanaad ukraine iyo sidoo kale wadanka ruushka waxyaalaha markaas iminkan agree to talk sanction pit dhegeystayaal iyadoo cunuqabeetee markaas la saaray ruushka ayaa haddana wuxuu markaas usii hanjamaya dunida ama caalamka dhegeystay weliba wadamada markaas horkacayo uu leeyahay dabcan cawaaqib xumo ayaa markaas la kulmi doontaan haddii markaas dhegeystayaal aad dabcan waa sida markaas ruushka uu leeyahay haddii aad markaas cunuqabateenka ay isku daadaan inkastoo laakiin bangiyadii waxyaalihii qaar markaas adduunka waxaa swifta loo qaaray dhegeystayaal laga xanibay dhegeysta iyo weliba sidoo kale arrimaha markaas xayisimaha ee baraha bulshada uu ku lahaa iyo sidoo kalena dhanka gogolka ama goglaha dhegeystayaal iminkan xanibaad wuxuu la soxoogan uu kasoo gaaray ukraine dhibaatada markaasi uu ku qaaday hadda waxaan markaas leeyahay waxay ogolaanayaan wadahadalka dhinacda kadib markii ay cunaqabateenka soo baxday dhegeystayaal ruushka ayaa iminkan wuxuu markaas isagana iskugu yaray kuwa markaasi dabcan waa ciidamada markaas kuwa qaabilsan qeybta markaas nucleerka ah sheegana in markaas fal deg deg ah ay ka falcelin doonaan wax waliba dhibaata ay wadanka ruushka ama raashka kusoo socda mise kusoo food leh dhegeystayaal sida marka isaga ruushka ama vladimir putin uu ka wargeliyey ciidamadiisa kuwa u qaabilsan dhegeystayaal dhanka nucleerka arrimahaasi ayaa saaka wargeyska qorayaa dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan wargeysada xubinahooda ama xubinta wargeysada goorow dhegeystayaasha waxay maqli doontaa wargeysa kale waxay maqli doonaa the daily nation iyo muscab ismaaciil halka qeybaha kalena dhegeystayaasha aan fursad si badan aan siin doono qeybaha kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada dhegeysta laakiin iminkan warge wargeys kale iyo mus
hagaag haddaan u egno wargeyska daily nation iyo waxyaabaha subaxani uu qorayo ama uu daabacayo bogga ugu horee wargeyska waxa uu ku qorayaa warbixin ku saabsan in maalinkii shalay aheyd lagu waday in kulan ballaaran magaalada nairobi ee ay ku qabsadaan xulafada ama garabka madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba dhanka raila odinga balse lagu guuldaraystay ayaa leeyahay bogga afaraad iyo bogga shanaad ay warbixintaasi oo faahfaahsan ku qoraya wargeyska bal aanu aadno bogagaasi dhegeystayaal waxa uu leeyahay waxaa jiro isfahamwaa hoose oo ka dhex jira waa azimio la umoja ee iminka ay ka wada tirsan yihiin madaxweyne uhuru kenyatta raila odinga iyo sidoo kale xulafo ama xisbiya yaryar oo siyaasadeed oo kale waxaa lagu waday maalinkai shalay had ayaa leeyahay in halkaasi lagu qabto kulan ballaaran ama soobax aada iyo aada weyn magaalada nairobi kaasi oo iyaduna lagu laanjigareynayo ama shaaca looga qaadayo waa isbahaysiga in ay kusoo biiraan one kenya alliance laakiinse arrimahaasi ayaa waxaa laleeyahay suurtogeli waayey iminka waxa uu qorsho uu ahaa in maalinkii shalay aheyd xisbiga o d m iyo sidoo kale jubliy oo iyagu sidoo kale iminka ah oo kuwa kawada tirsana zimilo moja ay soo dhaweeyaan dhigooda oo kale laakiin kalonzo msoka ayaa waxaa leeyahay waxaa mar kale uu dib uga gurtay arrintaasi isaga oo shuruudo cusub la yimaan rabo amaba lamis imaan rabo waana sababta keentay in arrintaasi dib loogu dhigo ay wargeysku leeyahay sidoo kale waxuu intaasi ku darayaa wargeyska in madaxweyne uhuru kenyatta uu isna shaaca ka qaaday in laba cusbuuc ay horta ismaamulada dalka kusoo wareegi doonaan kadib markaasi la sameyn doono waxa loogu yeeray arrintaasi ay tahay in azimiyolo moja la saxiixo bogga labaad ee wargeyska waxa uu leeyahay inta aan la gaarin labada kun shan iyo labaatanka amaba markii la gaaro labada kun shan iyo labaatanka ama twenty twenty five waxa ay suurtagal tahay uu leeyahay wargeyska in kenyaan badan ay raacaan baabuurka duula ilaan baabuur duula ayaa jira dhegeystayaal marka laga soo tago diyaaradda oo keliya ma duusho maalmaha dambe oo addoonkii casriguu noqday waxaa leeyahay shirkadda k q amaba shirkadda dhankaasi kenya waa duulimaadida ee kenya waxa ay qorsheynaysaa inay soo saarto baabuurkani isagu noqonaya mid duula oo shakhsiyaadka geynaya halka ay u jeedaan taasi oo sidoo kale yareyn doonta ayaa leeyahay waa jaamka badan ee isku socodka gawaarida badan iyadoo oo la ogyahay in caasimadda nairobi ay tahay midda afaraad ee dunida ugu jaamka badan ama markaasi baabuurta iyo la dhihi karo ugu saxan badan tahay waxaa laleeyahay marka labada kun shan iyo labaatanka inta aan la gaarin ama markii la gaaro waxa ay kenyaanka laga yaabaa inay helaan fursaddaasi ay ku raacayaan baabuurkan isagu duulaya ee baabuurta dushooda ee hawadaasi maraya konton iyo toddoba daqiiqo ayaa leeyahay waa waa saacadda iyagu kenyaanka ku lumiyaan amaba dadka iyagu baabuurta sita ay ku lumiyaan wadada caasimadda nairobi intaasi waxaa lunta ayaa leeyahay sanadkiiba muddadaasi sawaxanka badan aan rahdee waa jamka badan iyo waxaasi uu jiro boqol bilyan oo shilinka dalka ah ayaa ku lunta ayaa la leeyahay dhegeystayaal waana suurtagal in laga gudbo sanadaha soo socda ayuu wargeysku intaasi ku daraya bogga lixaad dabcan warbixin ku saabsan musaale mudavadi uu ku qoraya waxauu leeyahay ninkan ma waxa uu markaasi yahay nin iska tuura mise waa nin isagu fursadaha raasada nin isagu fursadaha raasada miya se waa nin isagu meel walba iska gala ayuu wargeysku leeyahay ninkan musaale mudavadi oo kow iyo lixdan sano jir ah oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore oo oo waxaa leeyahay sidoo kale siyaasadda kusoo biiray isagoo saddex iyo soddon sano jir ah waxyaabo badan ayaa halkaasi wargeys ku qorayaa jecel cayaaraha sidoo kale waxyaabo badan halkaasi ku qoraya waxaa iminka laleeyahay marba doorashada marka ay soo dhawaato waxa uu aadaa dhanka uu u arko inay u wanaagsan tahay isaga taasi oo u suurtagelinaysa ama fursad u siinaysa inuu hadba la jaan qaado siyaasadda markaasi taaganaya leeyahay waana sababta iminka uu ugu biiray wargeysku leeyahay garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka si isagu oo ka fikiraya waxyaabaha uu ka faa'iidi karo doorashadan soo socota iyo wixii ka dambeeya ayaa la leeyahay dhegeystayaal hagaag waxaa maanta laleeyahay waxaa magaalada nairobi ka bilaaban doonaa waa eh, shirweynaha dhankaasi iyo hay-adda amaba q- waa u n ka ee ku saabsan dhanka deegaanka ee loo yaqaano united nations environment assembly ee kaasi oo aan rahdee maanta ka bilaabanaya magaalada nairobi dhammaanayana ee maalinta arbacada ayuu wargeysku leeyahay ee war- waa kulankan oo loogu magac daray ee adkeynta waa dhankaasi iyo deegaanka iyo sidoo kale waxyaabihii laga soo faa'iiday amaba lagu soo guulaystay ayaa maanta furmaya ayaa leeyahay kaasina arrimo badan ayaa looga hadli doonaa oo la xidhiira deegaanka sida uu wargeysku maanta qorayo waxaana uu soconayaa ilaa iyo saddex maalmood ayuu leeyahay dhegaystayaal boqol iyo tobanaad waxaa wargeysku leeyahay xisbiga jubilee oo iminka isagu eh, ammaanaya xisbiyada siyaasadeed ee yaryar eh, s- iyada oo markaasi uu aada iyo aada cirka iskugu shareerayo eh, waa doorashada iyo sidoo kale eh, waa ololaha lagu jiro in hogaanka ugu sare ee wadanka amaba aqalka madaxtooyada ay ku hoydaan shakhsiyaadka halkaasi u loolamaya dhegeystayaal Eh, waxaana leeyahay xisbiyo siyaasadeed oo yaryar ay iminka soo dhaweynayaan dhowr xisbi ay halkaasi ay ku qoreen oo iyaguna ka qayb ahaa maalintii xisbiga jubilee uu shaacinayey amaba uu wey- yeelanayay shirweynihiisa ololihiisa siyaasadeed dhegeystayaal Eh, isla bogga labiyo tobanaad ruto oo toban maalmood oo safara ku aaday dalalka maraykanka iyo ingiriiska isagoo halkaasi sidoo kale ka qaybgeli doona eh, kulamo kala duwan ayuu wargeysku leeyahay dhegeystayaal waana warbixinta kale ee bogga labiyo tobanaad uu ku qoraya halkaasi warbixinta ugu dambe aan soo qabtinta dhegeystayaasha fursad aan u siinin waxaa laleeyahay eh, bishan amaba eh, isbuucan waxaa dhammaan doona dhankaasi waxbarashadaan ujeednaaye Eh, waxaa bilaawad waxaa dhammaan doona ayaa leeyahay waa is waa ismarwaagi amaba eh, waxyaabihii ku saabsanaa in muddo xiliyeedka dugsiyada ay noqdaan afar sanadkiiba iminka waxaa lagu wadaa in imtixaanada qaran ay bilowdaan kadib eh, labada kun laba iyo labaatanka dhexdeeda bi- bisha afaraad la bilaabo eh, sanad dugsiyada koowaad sanad dugsiyeedka labaad iyo sidoo kale midka saddexaadba is- waa sanadka dhexdiisa la sameeyo taasoo s- eh, micnaheedu tahay in marka la gaaro bisha koowaad sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka ay ardayda si toosa eh, sanad dugsiyeedka koowaad mar kale ay u bilaabayaan iyada oo aan ogsoonahay in xanuunka covid 19 uu saameeyey kalendhada ama jadwalkii eh, waxbarashada ee dalka dhegeystayaal taasina iminka waa laga gudbayaa ayuu wargeysku leeyahay oo mar haddii la sameeyo imtixaanka shahaadiga qaran k c p k c c da waxaa mar kale dib u bilaabanayaa in ardayda ay fasalada u- isu kala gudbaan oo december ama bisha labiyo tobanaad markii la gaarana ay dhameeyaan hagaag eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanaday saaxiibadu soo beegsan karaan si ay nala wadaagaan caawaberiga iyo goobta ay ku sugan yihiin jawiga guud ee subaxane
الو hallo star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma waa maxmed cabdullaahi barquuqe haye maxamed inooga waran halkaasi halkaa way fiican tahay sida ilaahay uu talagalay bay u kala socdaan dugsiyadii waa la kala isguulka waa la aaday dukaamadii waa la furtay arihii waa la beerbasanaya biyihii waa la soo dhaansanayaa mhm maqaayadihii waa la shirtay waa ilaahay si uu tagay u kala socdaan waa gart idaacadda dhegeysigeedana waa okay wargeysadana waa soo dhegeysanay waa gart
marka waxaan leeyahay arrinta uhuru kenyatta uu yiri raila baa gambarka ku roon waa soo dhaweynayaa waa gart toban sana haddii uhuru uu- uu dalka hogaaminaya isaguma dalka oday ka ah mhm mhm soo kob hadduu hadduu yiri gela ninkan baa u aamini karaa asna waa waa waan u mahadcelinayaa waana soo dhawaynaynaa waana ku salaamay aad baa mahadsan tahay hallo star f m
الله السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
falalkiin hab subax wanaagsan waa farxiyada waa jeer subax la mid ah farxiya
si fiican ku ogeysan alxamdulilah si fiican ku faadaxnay mhm hadalaynta u badan muslimiinta meel kasta joogan ereyna waxaan ka dhigay caruurtana imtixaanka ilaahay u sahlan bilaay subax wanaagsan oo kulay munaadkay marlaa subax la mid ah aad baa mahadsan tahay hallo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa subax wacan oo wanaagsan waa cabdi aadan xayar dheer masagow wacanoo wanaagsan cabdi aad baa loo fiican yahay alxamdulilah xadab ma jiro aragtidaanada iyo maqalkaanaga aad baan u wanaagsanahay isu socodka iskuuladii waxbarashadii waa la aaday jawiga aad buu u degan yahay maasha allah xoogaha kulayl kulayl iyo oon yar dadka iska sheeganhay wuu jiraa alxamdulilah sida kale aad baa loo wacan loo wanaagsan yahay hadalhayntaanadan waa caalamul islaam iyo dagaalka ka socda ilaahayna maas nabad allah ka dhiga wada- dowladaha nabadaana deeqi Waa allah gartay.
subax wacan oo wanaagsan waan idin salaamayaa dhammaantiin iyo dhegeystayaasha meel kasta lagu kala baryo asalaamu calaykum waalaikum salaam halo star f m
السلام عليكم waalaikum salaam waraxma
الحمد لله من دير عليهم صلاة تنشي haye xaliima mandheera inooga waran
الحمد لله لنا عن كبر نبضا عن قمنا لا يعصمات نفسي ولا يحافظها زائدة لو هنون سيا يرجب قندو Mhm.
laakiin dadkan nadaafadana waxaan ka codsanayna hadday islaamna ma jirto qashin buu la garay ilaa iyo isguulka toonshir zoonahan sidiina loogu talini lahay meel lagu shiba lalahay balooday habeenimo inta qashin lasoo aruuriy naloo soo dhigi haya ninkii hadda horta caqabad naga rabo waxaan dhihi lahayn dadkan is- iswaalwaalaya inay nooga soo tashadaan aad baa mahadsan tahay xaliima hagaag daqiiqada kuban ayaa noo harsan balse dhegeystaha kale qadka ku jira hallo star f m
alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma maxaad walaal subax wanaagsan adiga dhegeystayaasha iyo yusuf wacana wanaagsan shaqooyaha walaalkaanta wajeer maasha allah allah ayaa mahad iskale haye istaaka gaadiidka ganacsiga waxbarashada maasha allah adinaga allah ayaa mahad iskale Mhm.
dhegeystayaasha goobkasta iga dhegeysanaya waxaan leeyahay subax wanaagsan muslimiinta soomaalida muslimin wadanka muslimin ku dhawaataysan allah waxaan leeyahay dhibkaafada iyo baadada wax wanaagsan ay kula waa mahadsan tahay subax lamid ah hallo star f m asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma maxamed tawan ee gaarisa dhikaburi saaxib biraan safar safar baan ku maqnaa sati waa fiicana walaal dhankaaga jawigu degan maasha allah boqol kiiba boqol aad iyo aad baa loo wanaagsan yahay sati caafimaadku waa heer sare sooma aad baa loo wacan yahay saaxiib dhegeys dhegeystayaasha dhan waxaan leeyahay maalintaa idiin wacanaato saa ha joogto ha jirto walaalkii adeena salaam qaali aan ku salaama saaxib si lamid ah hallo star f m
asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxma
muuse cabd iyo yuusuf bakar duwaayin salaam waa cumar khiyaaro jooga magaalada mandheera soo dhow cumar mandheera inaga waran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan ala waa baristay ilaahay Haya.
nabadgelya waana siiyey Mhm.
aad ayuu waxaa waaye kuleyl iyo waxaa waaye abaaraa jirta allah naga soo bixiyo ilaahay aan waxaa waaye baryaynaa Mhm.
waxaan salaamayaa maxamuud daahir dhaqane dhammaan muslimiinta macalin inta istaafam dhegeysanaysa o dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaha ugu dambe aan siiyo hallo star f m
asalaamu calaykum musacab waalaikum salaam waraxma
xuseen ibraahim bumuane rashiid soo dhowow
waa fiican walaalo nabad baa lagu soo kaagacay aad baa loo fiican yahay ilaahay baan baryaynaa inaad ilaahay wadankeena roob siiya Waa Mhm. fiican walaalo nabad baa lagu soo kaacay allah idin siyaadiyo saaxiib ugu salaam yusuf bakar waa mahadsan tahay uku maqla hagaag saaxiibkaasi midka ugu dambeeya fursadaan u siino ayuu xubinta subax wanaagsan ayuu ahaa wargeysyadaad soo dhegeysateen daily nation iyo sidoo kale the standard eh, waxyaabihii subaxani ay daabaceen oo ugu waaweynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiina gobolbaa joogtaan sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari dhammaantiin soo dhowaada waxaan ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka xaalada dalka waa subaxnimo isniina taradu waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxaanu si toos u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka xaalada dalka alaaba isniin arbaca iyo jimca ayaad si toosa uga dhegeystaan warbaahinta star waxaa idiin soo jeedinaya muscab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad mar kale subax wanaagsan iyaadan leeyahay dhegeystayaal alaaba waa barnaamijka waxaanu ku eegnaa uga hadalnaa xaaladaha dalka arrimaha siyaasadda waxyaabii ugu dambeeyey ee markaasi dalka ka dhacay ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal iyada oo aanu ogsoon nahay in maalin walba daqiiqad kasta saacad walba usbuuc kasta bil walba ay siyaasaddu isbedesho ee siyaasiyiintuna ay raadsanayaan xulafo saaxiibo iyo kuwa ay markaasi gacanta isqabsadaan waxaanu eegaynaa dagaalka ay siyaasiyiinta iyo xisbiyada ay ugu jiraan sidii ay u xaqiijin lahaayeen in raila odinga uu ku guuleysto madaxtinimada dalka iyadoo ogsoon nahay inimika maalmihii lasoo dhaafay dabcan waa isniin iyo weliba aan rahdee jimca iyo weliba sabti ee halkaasi ka dhaceen ee kulamo kala duwan kulamadaasi oo kulankii ugu weynaa maalinkii sabtidii uu ahaa waa zimyolow moja kulan isagu markaasi kasoo qaybgaleen siyaasiyiinta ugu tunka weyn dalka madaxweyne uhuru kenyatta ayaa qayb ka ahaa raila odinga ayaa qayb ka ah sidoo kale siyaasiyiin kale kalonzo musyoka gideon moy iyo siyaasiyiin kale oo aada u tira badan hogaamiyaal iyagu hogaamiye xisbiya siyaasadeed ayaa halkaasi kasoo qaybgalay laakiinse qodobka ugu muhiimsan waxaa loo jeeday waxaa laga hadlayay waxaa laga soo qaybgalay kulankaasi waa hal in la midoobo loona midoobo hal qof oo ah william ruuto sidii looga guulaysan lahaa in loo midoobo laga shaqeeyo awood iyo weliba ci- tamar iyo wax walba lagu bixiyo sidii markaasi ay ugu guulaysan lahaayeen william ruuto bal waxaanu marka hore eegi doonaa dhegeystayaal ee kulamadii ka dhacay ee xarunta ee dhankaasi iyo k i c c iyo sidoo kale kasarani oo ay kala lahaayeen ama kala qabsadeen xisbiyada jubilee iyo sidoo kale o d m halkaasi oo arrimo badan looga hadlay arrimo badan ay ka dhaceen hadalla markaasi aada iyo aada u culus uu jeediyey madaxweyne uhuru kenyatta ammaanta uu kala duldhacay reila odinga weligiisa lama arkin madaxweyne uhuru kenyatta oo sidaasi uu ammaanaya eh, qof siyaasi ah laakiin ammaantii uu u jeediyey reila odinga maalintii sabtida aheyd markii uu ku sugnaa shirweynaha wufuudda xisbiga o d m waa wax lala yaabo ayay noqotay ee dabcan laba daqiiqo iyo wax ka badan ayuu raila odinga ammaanayay waanu eegi doonaa ee madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta ayaa waxa uu sheegayaa inuusan taageerada uu u muujiyey musharaxnimada madaxa xisbiga o d m raila odinga uusan ka lahayn eh, dana isaga khaas u ah halkaas ayaanu ka bilaabaynaa maalinkii isniint dabcan sabtida ahayd hadaladii madaxweynaha uu jeediyey waxaa ka mid ahayd in taageerida uu taageerayo raila odinga isagu uusan si shaksi ah markaasi uga faa-idi doonin dabcan hadal uu halkaasi ka jeediyey ayaa jirta uu yidhi anigu labadii kun iyo siddeed iyo tobankii bishii saddexaad markii aanu isgacan qaadnay raila odinga aanu isisalaanay wada shaqeyn aanu ku heshiinay wax uu iga dalbaday ma jirin xafiis ayuu iga dalbanin xil ayuu iga dalbanin lacag ayuu iga dalbanin wax uu iga dalbaday ma lahan sidaasi uu markaasi igu shubay waa ana ina ana aan ugu hambeeya ayuu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta oo anigana without ilaa micnaha aan taageero iyadoo aasan lagu xirinin waxba shuruuda shuruud aan inaan taageero ayaan diyaar u ayuu leeyahay waana sababta aan u leeyahay wax dana shakhsi aniga ugu jirta ama dana shakhsi aan ka leeyahay ma jirto taageeradiisa sida anigu uu ii taageeray oo isaguna dana shakhsi uusan iga lahayn waxa uu hoosta ka xariiqayaa ama leeyahay inuu aaminsan yahayba in mr odinga uu aad iyo aada u jecel yahay ama yahay qof jecel daneeya mar walba eega ka hormarya danta qaranka iyo danta shacabka kenyaanka ah si weyna markaasi uu qalbiga ugu hayo waxyaabaha kale uu isleeyahay ama uu leeyahay ama uu leeyahay waan ku taageeraya iminka raila odinga waxuu leeyahay maaha ninkan nin isagu dantiisa mar walba eega danta qofka saaxiibkiisana ma eego laakiinse danta qaranka guud ee kenya danta shacabka halkaasi ku nool kenyaanka ayuu mar waliba eegaa waana sababta labaad ee bila shuruud la-aan aan u taageerayo raila odinga ayuu leeyahay mr kenyatta sidoo kale waxa uu isna meesha ka saaray amaba uu leeyahay dhaliilihii la ii jeediyo ee ah in sababta aan u taageero raila odinga ay tahay ilaalinta danaheeda shakhsiyeed midda danta qoyskayga iyo midda danta saaxiibadayda ah waxba kama jiraan ayuu leeyahay ee waxa uu markaasi ee, kenyatta ama madaxweyne uhuru kenyatta isagoo halkaasi ee, ka hadlayay sheegay inuusan waxba uga baahnayn ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka balse uu doonayo inuu hogaanka ku wareejiyo sida uu hadalka u dhigaya siyaasi talada lagu aamini karo uhuru kenyatta oo mr odinga ku tilmaamay wadani waxa uu leeyahay wadani waaye ninkan waa nin dalka usoo halgamay wax badan usoo qabtay dartiisa wadanka dhibaato usoo maray ayuu yidhi waxaana uu leeyahay in iminka maamulka jubilee ay waxyaabo badani u qabsoomeen muddo xileedkiisii labaad marka loo barbardhigo shantii sana ee hore dabcan bal eeg madaxweynaha sidoo kale waxuu leeyahay intii uu soo biiray anigu rayla ee aanu heshiinay xisbiga talada haya ama xisbigayga ama xukuumaddaydu waxa ay noqotay mid ka wanaagsan midii shantii hore ee aanu isla shaqaynaynay sida dhow u wada shaqaynaynay william ruto raila odingana uu mucaaradkeena ugu ahaa wax badan ayaanu qabanay waxyaaba badan ayaa noo qabsoomay taasina waa midda kale ee sida shuruud la-aanta ay ugu qasbayso inaanu taageero raila odinga ayuu leeyahay dabcan halkaasi waxyaaba badan ayaa maalinkaasi ka dhacay uhuru kenyatta madaxweynaha markaanu kasoo tagno siyaasiyiin kale hogaamiyaal kale iyaguna xisbiyo siyaasadeed hogaaminaya halkaasi ka jiray waxay iyaguna dhammaantood marka laga reebo kalonzo mshoka ay leeyihiin ama ay ka dhawaajiyeen inay diyaar u yihiin inay taageeraan raila odinga wax walbana ay markaasi ku bixinayaan dabcan waana sababta maanta aan doonayno inaannu uga hadalno dagaalkan ay siyaasiyiinta amaba hogaamiyaasha iyagu xisbiyada hogaamiya ee ugu jiraan sidii u xaqiijin lahaayeen in raila odinga uu ku guulaysto madaxtinimada dalka cid walboo halkaasi istaagta waxa ay markaasi sheegaysay hal eray oo ah cadowgeenu waa hal dabcan waxay ula jeedaan qofkaan tartanka isku hayno waa william ruto waxay leeyihiin waa inaanu ka guulaysanaa laakiinse markaas u egto siyaasiyiin aad iyo aad u culus ay halkaasi ku kulmay wallow one kenya alliance ee iminka sidoo kale warbixinada dib dambe aan ku eegi doono maalinkaasi halkaa way kasoo qayb galeen waxayna soo jeediyeen inay heshiis la saxiixan doonaan asdimiyo la umoja laakiin maalinkii shalay ahayd ay dib badana ka soo saareen ama ay ka leeyihiin dib aan u dhignay arrintaasi oo weli wada hadalla hoose ayaa inoo socda iyaga oo sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiin kale ay kusoo biireen one kenya alliance ama kusoo biirayaan laakiinse muhiimaddu amaba dadku siyaasaddu iyagu falanqeeya waxay leeyihiin waa qasab wayna ku qasbanaanayaan wayna ku qasbanaan doonaan wayna ku qasban yihiin inay kusoo biiraan azimiyo la umoja waa garabka one kenya alliance oo iyagu laleeyahay haddii madaxweyne uhuru kenyatta oo jubilee wata xisbiga o d m one kenya alliance oo ka tirsan wiper oo sidoo kale kanu qayb ka ah sidoo kale xisbiga jironga u wata qayb ka ah sidoo kale matha karua qayb ka ah xisbiyada kale ee sidoo kale ay wataan siyaasiyiinta kale dabcan xisbiga alfred mutua u wata jabjab ayaa ka mid ah xisbiga waxaa ka mid ah u wato gofanaha kilifi amason kingi waxaa ka mid ah xisbiga u wato wasiirka difaaca markaasi dimuqraadiga loo yaqaano sidoo kale waxaa qayb ka ah xisbiga ay wadato charity ngilo nak sidoo kale waxaa qayb ka ah xisbiga u wato kivuda kibwana waa gofanaha ama barasabka maqueni dabcan waxaa ka mid ah xisbiga ay wataan siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee iyagu kasoo jeeda gobolka waqooyi beri sidoo kale gobolada waqooyiba haddii aan raahdo ama gobolada qalalan ama asal loo yaqaano kasoo jeedo ayaa qayb ka ah dabcan oo iyaguna halkaasi azimiyo laumoja ku biiray xisbiyo kale oo aad markaasi u tiro badan ayaa qayb ka ah dhegeystayaal azimiyo laumoja ilaa iyo toban iyo saddex xisbi ay gaarayaan ayaa leeyahay sida warbixinadu ay sheegayaan waa haddii oka ee iyaguna markaasi qayb kasoo noqdeen heshiiskaasina ay ka dhaweeyaan iyagoo maalinkii shalay aheyd dib u gurtay mar kale oo leeyihiin waxaanu noo socdaa heshiis waxaanu noo socdaa wada hadal miiskana waxaan soo saari doonaa waxyaabahaan u aragno in anagu dan ay nagu jiraan dhegeystayaal dabcan waa siyaasiyiinta waa xisbiyada waa cududa iyagu dalka ka mid ah ee dagaalka ugu jira oo leeyahay waa ilamaa raila odinga uu noqdo madaxweyne iyaguna markaasi u heshiinaya u shiraya u kulmaya maalmihii lasoo dhaafayna halkaasi ololahooda ka waday raila waxaa lagu casuumay dabcan kulanka jublee ama shirweynaha jublee halka uhuru isna lagu casuumay shirka wafuuda o d m raila odinga waxauu markii hore ka qayb galay kulankii o d m oo sidoo kale halkaasi waxyaabo badan ka bedelay waa xisbiga gudihiisa dabcan waxyaabihii laga bedelo waxaa ka mid ahaa in laga saaray madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto lagana qaaday hogaanka amaba hogaamiye ku-xigeenka xisbigaasi dabcan waxa uu ahaa qofka labaad ee xisbigaasi hogaaminaya marka laga soo tago madaxweyne uhuru kenyatta laakiin iminka meesha waa laga saaray oo jegadaasi qof kale ayaa loo dhiibaya sidoo kale waxyaabo badan ayaa laga bedelay xisbiga oo waxaa ka mid ah in xogyaha guud rafael tuju uu xilkiisa iska casilay sidoo kale hogaamiyaal kale loo magacaabay xilal kala duwan ayaa qayb ka ahaa laakiinse waxyaabaha sida aadka isha loogu haya ahayd in labadan hogaamiye iyagu ama labadan siyaasi ay labada kulanba iswadaarsadeen amaba midba midka kale oo kulankiisa ka qayb galay madaxweynaha dalka mister huru kenyatta waxaa isna uu sheegay in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee kale ah waa hiigsiga midaynta shacabka ee azimio la umoja loo yaqaano isbahaysiga one kenya alliance oka iyo xisbigiisu ee uu hogaamiyo ee jublee kuwaas oo iyagu midoobaya ay muddo laba toddobaada ama laba toddobaad gudahooda shaaca ka qaadi doonaan cidda calanka u sidi doonta doorashada guud ee bisha sideedaad ee sanadkani dhici doonta dhegeystayaal midda laisku haysto waxaa laleeyahay iminka waxa inaan eegnaa waa inaanu raadinaa cidda noo noqonaysa ama calanka noo sidaysa flag biara waxa loo yaqaano o d m qof ayay wadataa jublee kol hore waxay sheegeenba inay u tanaazulayaan reyla odinga laakiin kalonzo msioka qaybtiisa sidoo kale siyaasiyiinta kale iyaguna doonaya xilkaasi waa in waxaa leeyahay hal qof laga soo reebaa halkaasi qof oo la tartami doona william ruto laakiin madaxweynaha oo hadlay wuxuu yidhi waa in marka hore aan dalka kusoo wareegnaa ismaamulada dalka aanu kusoo wareegi doonaa innaga oo gacmaha is haysana oo midaysan oo hal ah kadib waxaanu isugu soo laaban doonaa shirkan ka weyn ayuu yidhi kaasi oo aan la soo xari doonna hal qof oo xilkaasi inoogu tartama kaasi oo wajahaya william ruto dabcan waana laba toddobaad kadib ayuu leeyahay qofkaasi oo noqonaya qofka guusheena xaqiijin doona madaxweynaha waa halkaasi ugu celceliyey isagoo dhool cadeynaya amaba uu yidhi si markaasi qosalna uu u dhahay anaga ayaa noqonaynaa cidda ku guuleysanayno haddii intan oo qof ay markaasi midoobaan yaa naga hor istaagaysa guusha ayuu leeyahay annaga ayaa hanan doona guusha ayuu leeyahay dabcan waa waaqixabi ugu dambeeyey ee markaasi ka dhacay maalinkii sabtida shirweynayaasha eema wafuuda ee o d m iyo sidoo kale jublee labada qeybba markaasi iminkaa moodo inay si aad iskugu soo dhawaadeen madaxweynahana uu ka qayb galay kan o d m iyo kan jubleeba halka rayla odingasna uu labadaasiiba ka qayb galay azimio lawmojana laleeyahay maalmaha soo socda ayaa heshiiska ugu weyn halkaasi la saxiixan doonaa ololahoodana si toos ah ayay u geli doonaan waana sababta markaasi ku kalifaysaa oka in mar kale ay dib u gurtaan oo ay soo adkaystaan waxyaabaha ay lasoo miis tegi doonaan ama lasoo shir tegi doonaan ayaa laleeyahay dabcan waa markaasi tamarta waa qarashka waa caqliga waa cududa waa awoodda dabcan ay ku bixinayaan siyaasiyiinta iyo xisbiyada in raila odinga uu markaasi noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka loona xaqiijin lahaa in william ruto laga guulaysto waa waxaa markaasi loo aas-aasay loona sameynayo azimiyo low mooja
waxtaa dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeysan oo nin isniin ah arrimaha xaalada dalka ama barnaamijka isniin weliba aan ku eegnaa dhegeystayaal iyadoo sidoo maqlaysaan ama sidoo kale muscab uu ku faahfaahin dheer fara badan kaga bixiyay go-aanka markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo waxyaalaha markaasi iminkan laadka loo soo adalinaya sidii markaasi taageero xoogan dhegeystayaal lagu siin lahaa madax xisbiga odm raila odinga haddaba dhegeystayaal markaad fiiriso qeybta bartamaha dalka waa dabcan waa qeybta dalka waxaa la istaajiyey dhegeystayaal madaxa xisbiga odm raila odinga halka dhinaca kale laga saaray xisbiga iminkan talada haya jublee halka qeybta hoose xisbiga wuu ku taagan yahay odm uu taagan yahay waa qeybta bidixda dhegeystayaal halka qeybta kalena midigta qeybta hore ama sare waxaa laga taajiyey ama la taagay xisbiga one kenyan alliance halka kuwa hoosena la dhigay xisbiyada yaryar oo markaasi saawa dhegeystayaal ka mid tahay xisbiga upia ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haddaba bartamaha dhegeystayaal waxaa markaasi la geliyay sabarkiisa madaxa xisbiga odm raila odinga waana mid markaasi la doonayo in gaashaanka loo dhiibo ama waranka markaasi loo dhiibo sidii dabcan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sida markaasi carabkiisa ama hadalkiisa ee dhammaan looga dhadhansanaya ama qof waliba oo markaasi fahmi karo ulajeedada iyo weliba nuxurka sheekada iminkan waxay u socotaba ama siday ku socotaba waa dhanka madaxa xisbiga o d m raila odinga in sanada labada kun labaiy labaatanka markaasi la doonayo in loolan xoogan ama dagaal xoogan loo galo sidii hogaanka loo saari lahaa dhegeystayaal iyadoo taasi iminkan ay dhegeystayaal ay cirka isku sii shirdhay sidoo kale warbaahinada aad dalka uga hadlayaan waxaa markaasi laleeyahay dabcan waa usku noqon doonaa one kenyan alliance iyagoona markaasi go-aankooda laakiin iminka laleeyahay waxay ku xiran tahay bal go-aanka iyo azmiyo la umoja sidii markaasi dowlad dhamaystiran oo halkaasi uga soo bixila laakiin waan usoo noqon doonaa laakiin iminkan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta markii laga soo tago tobankii sana iminkan u dhammaanayso madaxweyne uhuru kenyatta laakiin iminkan wuxuu si toos ah baraaracda uu sheegay sabtidii in uu taageeri doono madax xisbiga odm raila odinga waxaana markaasi ay kala bedesheen koofiyadihii waana koofiyada markaasi madaxa loo geliyay odm dabcan tan azimiyo ayaa madaxa loo geliyay uhuru kenyatta halka tii jubliina markaas madaxa u geliyay madax xisbiga odm raila odinga waa dabcan jubli iyo weliba azimiyo iminkan arinta ee dhex wareeganaysa ee dhex socotaa laakiin qorshaha ayaa iminkan leeyahay waxaa markaasi doonayaan gorow ama waqtiyada markaasi soo socda in waxyaala qaar ay kala sixidaan laakiin waxyaala markaasi ay kala sixixanayaan maxay yihiin haddii markaasi madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday sidoo kalena madaxweynaha iminkan siyaasad waxyaalaha dani aysan ugu jirin markii laga soo tago inuu markaasi shaksi u taageero mise shaksi markaasi uu kusoo dhaweey siyaasadiisa ama siyaasadda dabcan laakiin sida hadallada qaar ee iminkan u socoto madaxweynaha waxaa ka go-an taageerada xoogan uu doonaya in uu kusoo geliya halka uu asaga iminkan uu ku fadhiyo ama halka iminkan dowladda ama dabcan wadanka uu kaga hogaamiyo ayuu markaasi rabaa in uu dabcan uu ku matalo ama uu ku bedelo raila omolo odinga waana siyaasadiisa iminka kaga go-an tahay sida horaanba aad maqasheen ama sheegteen kulaamadii dabcan isbuucayna soo dhaafnay arbacadii kulankii sagana ka dhacay waxa uu sheegay in iminkan ayna waqtigii la joogin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto lagu taageeri lahaa doorashadan laakiin ay tahay in markaasi duqa waayeelka ah ama duqa in markaasi la taageero waxaa duqa ula jeedaa madax xisbiga odm raila odinga waxaana uu sheegay in higsigiisa yoolkiisa iyo geedi socodkiisa siyaasaed inay markaasi aada u wanaagsan tahay laakiin wuxuu sheegay haddii uu wanaagsanaado in markaasi dib eegis loogu sameyn doono ama la eegi doono in la taageero waxaana dabcan taasi ula jeedaa madax xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin sidaa hadalkiisa ama ku socotay ama u cadeed uma muuqato inuu taageeri rabo ama inuu markaasi u taageero madaxa xisbiga u d a ama madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo markaasi aada loo saadaalinayay waxyaalaha markaasi uu sheegi doono kulanka delegateska ka dhacay sabtidii sida markaasi muscab laakiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taasi aad ayuu uga xumaaday sida markaasi qaar ay sheegayaan mauna uusan ka filin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxyaala qaar laakiin madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxyaala fara badan ayuu sheegay waxauna ku sheegay in markaasi dhibidho xoogan ay ku keeneen xisbiga iminka taladahaya jubilee kadib markii labada kun siyo tobankii madaxa xisbiga odm raila odinga ay gacantii markaasi isqaabsada sidoo kalena ay sheegeen in ay doonayaan muscabow in ay markaas kaga wada shaqeeyaan hanaanka iyo weliba rabitaanka kenyaanka ay rabaan in wadanka lagu hogaamin karo taasi ayuu markaasi sheegay inay ku gacan seereen xisbiga oo kuwa markaasi xulafada iyo weliba sidoo kale ku dhiisay madaxweyne ku-xigeenka taasi ayuu sheegay inay markaas asaga uu aada uga qumay sidoo kale ka xumaaday waxyaalaha ay markaas ku ku tilaabsadeen mise ku dhaqaaqayaan siyaasadda ololaheeda xil hore ay bilaabeen waxaana sheegay in siyaasadda waqtigeeda la imaan doono laakiin iminkan kenyaanka ama dadka shacabka ay u baahan yihiin in wadajir wax markaas wax loogu qabto laakiin taasi wuxuu sheegay in ay ka biyadiideen oo ayna sheegeen waxa ay noo sheegay somalilan waa sidoo laakiin hadalka u dhigay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuxuuna markii dambe sheegay inuu ka gaabsaday sidoo kalena oo wax markaasi dheg jalaq uusan u siinin xisbiyada markaasi ama xisbigii qaarkood badankoodana markaasi iskaga bixi waxayna sheegeen in xisbiga markaasi lagu cadaadinayo danahooda markii dambena ay iskaga baxeen qaarkood laakiin iminkan qaar aad u tiro badan ayaa xisbiga laga saaray sida kibjuma murkumen madaxa waa xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa dabcan iminkan xisbiga ama qayb ama ka ahayn ayagana waxay sheegeen inaysan danaynaynin xisbiga talada haya ee jubilee xisbiga jubilee muscab waxaa lasoo saaray labada kun saddex tobankii ka hor doorashada waxaana markaasi heshiis wada gaareen madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa madaxweyne waa iminka madaxweynaha talada haya ee madaxweyne uhuru kenyatta waxaana kulankaasi dabcan garwadeen ka ahayn sidoo kalena aada u fadhiisteen duqeyda dhinacyada kala duwan ee ka socda waa qoomiyada kukuyada iyo sidoo kale qoomiyada markaasi kalinjiinta waxayna markaasi dabcan loo caleema saaray sidoo kalena caana madaxa looga shubay abuuray madaxweyne uhuru kenyatta dabcan kulamo sidoo kalena eldoret ama westin gishu ka dhacay ayay markaasi duqeyda iskugu tegeen dhinacyada kala duwan ee ka socoto waana kuwa markaasi kikuuyada ah iyo sidoo kale kuwa markaasi ka socota kalinjiinta halkaasi ay sheegeen in ay markaasi garab ay doonayaan inay iskaga dhigtaan waana xisbidii markaasi la kala oran jiray t n a iyo sidoo kale u r b wixii waqtiga ka dambeeya xisbiga waa uu weynaaday oo wuxuu markaasi noqday kuwa kale markaas afilitary ama gar ama xubno kale ay kala duwan inay ka helaan laakiin labada kun iyo saddex iyo tobankii labada kun afar iyo tobankii ilaa labada kun toddoba iyo tobankii doorashada guud ee waddanka ka dhacday waxaa markale dib loo soo celiyay haddana soo laabtay ee tobankiisa sano imika dhammaysanaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin waqtigaasi oo dhan waxaa markaasi lagu wada shaqaynaya xisbiga markaasi xibsul xaakimka ee jubilee ayaa arrimaha markaasi ku kala socotay laakiin arrinta waxay markaasi salaada iska qaban weysa kadib markii uu imaaday madaxa xisbiga odm sidoo kalena heshiis xoogan ay wada gaareen laakiin qaab ka mid ah sida warbaahinada qaar iyo sidoo kale dadka markaas arrimahaas dhanka siyaasada ka faallooda waxay aada u tilmaamayaan tibaaxayaana sheegayaan in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga labada kun sideed iyo tobankii in heshiisyo kala duwan ay kala sixidaan laakiin keli ah markaasi sagaal qodob ay soo saareen laakiin waxyaala qaar markaasi aysan usoo bandhigin dadka shacabka ama dadka kenyaanka inaysan usoo bandhigin ayna tahay mid markaas ayaga qorshahooda iyo weliba aan hanaankooda ay markaasi doonayaan in ay markaasi kaga maradheliyaan waa mid ilaa imikan ay iskula safan yihiin iskuna la socdaan oo madaxweynaha markaasi doonaya dadaal xoogan inuu ku bixiyo doorashada sidii uu ku taageeri lahaa madaxa xisbiga odm raila odinga arrimahaasi ayay wadanka dhegeysal ka taagan tahay xasilada siyaasadda sare usii kacayso laakiin iminkan waxay noqonaysaa waxaana markaasi loo hordamaya sidoo kalena aada la doonaya in loogu dagaalamo sidii xilku markaasi u qaban lahaa sanada labada kun labiyo labaatanka doorashada guud ee soo socoto bisha sideedaad ee sagaalkeeda maalin talaada dhegeysaal dhici doonto waxaana sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka isagana uu markaasi doonaya ama imika tale markaas la gudboon sidii uu dhexdooda oga dhex bixi lahaa ama sidoo kale iskaashiga xoogan ee wadanka ka socota dhanka siyaasadda asaga ay imikan kaarinta ama xooga la taalaa sidiiu markaasi hardanka iyo weerarka markaasi kusoo aadan iskaga difaaci kara dhegeystayaal hadda maxay tahay markaasi weerarka iyo sidoo kale arrimaha ku aadan qabsashada iyo siyaasadda ah ee markaasi kaga qoton ama sidoo kale kaga go-an madaxa ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba dagaalanka iminkan lagula jiro sidoo kalena maxay tahay sababtu markaasi loogu dagaalamayo madaxa xisbiga o d m raila odinga in xilkaasi uu qabto dhegeysalo markii shanaad uu u tartamayo tan iyo markii dhegeystayaal uu waqtiyadii kala duwnaa oo doorashooyinkii wadanka ka dhacay kasoo bilaabatay labadi kun iyo labadii iyo weliba kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii sidaan filaynay ahayd iyo sidoo kale labada kun saddexdii labada kun toddoba iyo tobankii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddobasaddex labada kun toddoba iyo tobankii saddex iyo tobankii iyo sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka bisha sideed doorashada sanadkan aynu ku guda jirno ee markaas iminka laisku diyaarinayo doorashada in wadanka ka dhacdo dhegeystabilaabanoo barnaamijka hogaanka ah xaalada dalka alaab waxaanu ku eegnaa arrimaha siyaasadda iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan weli barnaamijka waxaa idiin daadihinaya muscab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakad maanta waxaan si gaara diiradda ugu saaraynaa barnaamijka amaba aanu ku eegnaa waa dagaalka ay siyaasiyiinta iyo weliba xisbiyada siyaasadeed ugu jiraan sidii ay u xaqiijin lahaayeen waa in raila odinga uu ku guuleysto madaxtinimada dalka dabcan qodobo dhowr ah ayaanu soo eegnay soona falanqeynay dul istaagnayna oo ay ka mid yihiin waa kulamadii ka kala dhacay xarumaha k i c c iyo sidoo kale xarunta kasarani ee kuwaasi oo ay kala qabsadeen wufuudda amaba ka mid ahaa shirweynaha wufuudda xisbiyada jubilee iyo weliba midka o d m oo labada kulanba labada nin ee kale ah madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga ay labaduba kasoo qaybgaleen midba midka kale kulankiisa uu kasoo qaybgalayay halkaasi ayaanu sidoo kale eegnay in siyaasiyiin ama hogaamiyaal iyagu kala hogaamiya xisbiyo siyaasadeed ay qeyb kasoo noqdeen geedi socodka azimiyo lawmoja kaasi oo iminka la leeyahay waxaa fursadda u wanaagsan ee xilka madaxtinimo halkaasi calansidahooda noqon doona raila odinga laakiin aan ogsoonahay sidoo kale in ilaa iyo iminka la leeyahay cid walba way soo codsan kartaa haddii ay doonayso in xilkaasi madaxweynimo ee uga turtanto azimiyo lawmoja laakiin ciddii kusoo baxdo ayaa noqonaysaa qofka ugu dambeeya kama dambaysta ah ee isagu la taageerayo lana markaasi la siinaya taageero dhan walba si uula tartamo waa ninka isagu sida aadka doorashadani isha lagu hayo ee ah william ruto oo la ogsoon yahay dabcan inuu yahay isaguna siyaasi aad iyo aad u culus oo siyaasiyiintani amaba azimio la umoja ay la tartami doonaan dabcan qodobo dhowr ah ayaanu sidoo kale soo egnay waxaanu eegaynaa waa sidoo kale xisbiyadan yaryar ee iyagu qaarkood ka tanaasulay inay u tartamaan xilka madaxweynenimo laakiin leeyahay annagu waa ilamaa ilamaa aan reyla odinga ku xaqiiqsanno inuu state house u hoydo oo inagu danteena aanu ka horumarinayno tan reyla odinga dabcan waxay leeyihiin sidoo kale arrimo ayaa jiro oo loo sababeynayaa yuusufow oo ay leeyihiin waa sababta aanu markaasi raila odinga dabada uga riixayno amaba aanu markaasi u taageerayno waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in raila odinga uu wadada noo xaaro wadada noo markaasi nooga dhigo banaan dabcan iminka waxay leeyihiin wadadu waa ragaad waa isagu inuu naga hormaraa ilamaa uu naga hormarana anagu nooma suurtagelayso inaan halkaasi hiigsigeena si gaarno dabcan waxaan markaasi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga waxaa isna uu sheegay inuu yahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga o d m oo ka tirsan dalladda azimiyo balse uu diyaar u yahay wadahadallo siyaasadeed oo iskaashi ku salaysan madaxa xisbiga wipa ee kalonzo musioka ayaa dhankiisa isna waxa uu xusay amaba uu leeyahay in isbaysiga o k a ama oka loo yaqaano uu diyaar u yahay waa wada shaqeyn waa maalinkii dabcan sabtida ayuu sidaasi ka dhawaajiyey wuxuu le yidhi wada shaqeyn diyaaro ayaan unahay kala dhexeeya azimiyo iyo weliba jubli balse waxaan doonaynaa in heshiisyada la gaarayo ay noqdaan kuwa qaabaysan kuwa meel la meel dhigayo dabcan yuusufo markaa sidoo kale egto kalonzo hadalkiisa waxa uu dib ka raaciyey ama uu leeyahay waa in madaxweyne uhuru kenyatta uu noo damaanad qaadaa heshiiska aanu geli doono dabcan waxaa moodaa weli inay cabsi ku jirto kalonzo msioka iyo si guudba oka madaxweynaha yuliha waa inay meesha uu soo galo muscabo kalonzo msioka wuxuu doonaya dabcan in uu hadalladiis hadda ka hore u jeediyey sidoo kale uu in la ama inuu dabcan in tirtir xitaa ma ahan ma rabo in uu hadalladii hadda ka hore u jeediyey in uu markaasi la sifeeyo madaxa xisbiga odm raila odinga balse wuxuu doonayaa in markaas iska dhigo mid dhanka madaxweynaha uhuru kenyatta ka socdo laakiin iskama doonaya inuu ka dhiga dhinaca markaasi raila odinga inuu ka socdo dabcan waxaad go-aanada markaasi bayaan uu markaasi soo saaray waa dabcan ogando ku xusay in weli markaasi dabcan cosyada qaar ee ku aadan oo in markaasi la doonayo sidii dhinacyada kala duwan ee doonayaan inay aruurinayaan waa dhinaca markaasi guddiga farsamada dhowaan ay ahayd markii xildhibaanka deegaanka baarlamaanka matungulu in ismaamulka machako stephen muule uu sheegay in madaxa xisbiga oo madaxda markaas one kenyan alliance la filaya inay yeeshaan kulan markaasi albaabaha ay u xiran yihiin si ay markaas u heshiiyaan astaanta isbaysiga iyo weliba midba ka hor dabcan midnimadaba ka hor inta ayna markaas dhinacyada kala duwan ay ku biirin waana horaan ay sheegeen guddiyadan laakiin waxyaalo fara badan ayaa markaas horyaalaan laakiin arrintooda waxay hoos dhigayaan sida horaan baan sheegnay dabcan in ay shalayba ay ahayd markii ay sheegeen isaga iyo weliba raila waa sabtidii raila odinga inay markaas qorsheynayaan inay si wada jir ah markaas u qabtaan isku soo bax markaas loogu soo bandhigayo qaabka cusub ee markaasi dabcan dhaqdhaqaaqa azimiyo la umoja ay markaasi ku midaysan yihiin ama lagu midayn karo dhowaan ay markaasi sheegeen ilaa iyo shan iyo toban xisbi oo markaas yaryar ay doonayaan in waxba ay dabcan ay ku qabtaan sidoo kalena loogu taageero dhegeystayaal xisbiyadaas yaryar sida saaka aan sheegnay waxaa horta markaas ugu weyn muscab markaad fiiriso xisbiga iminkan talaadaha ee jubli qeybta hore madaxa sare ayuu ka saaran yahay halka kan hoosena uu soo dhaadhacay uu yahay xisbiga markaas isaga uu ka tirsan yahay madaxweynaha madaxa xisbiga o d m raila odinga waana o d m iyo sidoo kale xisbiga iminkan one kenyan sbasiga one kenyan alliance qeybta sare ayuu saaran yahay laakiin calaamad cas ayaa saaran oo waxaa leeyahay weli go-aankooda kamay dhabeenin oo markaasi ma la ogaan karo in ay raila markaasi aarogooda mise farintooda ay soo aadi doonto halka kuwa hoosena markaas ay yihiin kuwa xisbiyada yaryar dhammaan ay dabcan gobolka waqooyi bari ay ka mid tahay sida upia iyo weliba xisbiya aad u tiro badan in ay markaasi ayagana ay qayb ay ka yihiin marka bartamaha barta dhexda ayaa lasoo geliyey madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaa markaas lasoo aadiyey hadalka madaxweyne uhuru kenyatta iyo hadalka sidoo kale o d m asxaabtiisa xulafadiisa iyo sidoo kale jubli xulafadooda iyo sidoo kale hadalka oo markaasi waa one kenyan alliance waxaa leeyahay qaarna way soo gaarayaan qaarna ma soo gaarayo marka waxay rabaan go-aan kama dambays ah in markaas ay gaaraan oo kama dambays ah dhammaan lagu wadeshin karo sidoo kalena qayb markaas xubin laga qaadan karo sidaa aad maqlaysaba waxay rabaan ah, dabcan in dagaal xoogan loo qaado raila odinga oosan keligiisa fartan loo daanin halka ah, dhawaatan markaas keenayso xitaa inuu jawi degan iskaga jiro sidii markaas sigoo qofka looga ballan qaaday inuu Heli doono uu helayo kursigaasi.
Een, waxaa markaas la sheegayaa een, in sanadkan eh, sanadkii soo tegaya ama sanadkan kasoo gudubnay labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo sanadkana eh, dabcan iminkan bisha labaad aynu ku guda jirno si dhammaanays maanta in ugu dambeyso muscab waxaa leeyahay wuxuu markaasi uu socday oo kulamo gaaraysa ilaa iyo laba boqol labaatan iyo afar kulamo ama kala teg kala duwan ayuu markaasi tegay dhegeysta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto guud ahaan markii loo fiiriyo waxaa le- waxaana uu tegay leeyahay ilaa iyo ismaamul afartan iyo kow ismaamul ayuu tegay lix ismaamul oo keliya ayaa u harsan afartan iyo kow ismaamul ayuu tegey marka waxaa leeyahay ismaamulo qaar ayuu tegin sida ismaamulka muu tegin eh, gaaris eh, dabcan ismaamulka wajeer wuu teg- muu tegin ismaamulka madheera weli muu tegin eh, marsaabiid iyo mooyaale sidoo kale muu tegin ismaamulo qaar ayuu tegin laleeyahay laakiin wuxuu markaas rabaa ismaamulada dham inuu markaas cagta soo mariyo madaxweyne ku-xigeenka laakiin madax- madaxa xisbiga o d m waxaa leeyahay markaas wafdi wafdiyo markaas ama wufuud kala duwan ee ka socda gobolada qaar ayaa markaas nairobi la keenaya halka markaas shiro kala- kala duwan markaas ay ku qabsamaya laakiin waxaa la isweydinaya maxay tahay dagaalka markaas imikan eh, dhammaan dhexda loogu wada xiranaya sidoo kale feerta loo laabanayo sidii markaasi aad loogu difaacayo dabcan dhexda la geliyay waa la difaacaya geesaha dhammaan ayaa laga kala difaacaya dhexda isaga ku sugan yahay waana markaasi een, asturan imikan sida u eg Eh, mar- eh, waxaana leeyahay wuxuu madaxweynaha ka go-an sidii uu asaga xilka ugu aamin lahaa qofka shaksiga sida horaanba asaga uu sheegay ama uu ka dhawaajiyey uu leeyahay shaksiga muhiimka u ah dadka shacabka horaanna ay sidoo kale aan ka wada hadalnay dabcan waxa uu la jeeda markuu leeyahay horaan aan ka wada hadalnay waa waqtigii markii labada kun sideed iyo tobankii heshiisyadii wadanka markaasi ka dhacay taasi uu madaxweynaha markaas uga leeyahay Een, xisbi isbahaysiga aan du- dib ugu soo laabano eh, madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuxuu asaga sheegay in markaas ay qorsheynayaan in si wada jir ah ay qabtaan isku soo bax Een, markaas ay ku tegeen asaga iyo dhammaan xisbiyada kala duwan isbahaysiga one Kenyan Alliance, eh, waa one Kenyan alliance ayaa waxba markaas waxaa huba ah, markaas ah, een, waa- waa leeyahay in xisbiyada wiper een, waa wiper party kanu is- waa xisbiga wa- kanu iyo wiper iyo sidoo kale kenya democratic party iyo sidoo kale na kenya waxaa markaas la filaya in heshiis markaasi la gaaraan een, higsiga mideynta bulshada ee azimio la umoja kuwa loo yaqaano oo markaas ay hor ka cayaan madaxweynaha wadanka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madax xisbiga o d m raila odinga haddaba azimio la umoja haddii markaasi leeyahay horkacayaan ayaga markaasi kaalintay kasoo gelayaan dabcan wan kenyan alliance oo midda markaas la isweydiinayo madaxweynaha asagana markaa maxaa faa'iida uga jirtaa sidoo kalena maxay tahay waxyaalaha qorshaha iyo ajandaha markaasuu ka bata asagana in asagana imikan uu mid kaga dhigna ilan waxaa la ogyahay muscabo qofka markuu asaga wux markuu dan ka leeyahay mise markuu mustaqbal ka leeyahay iyo wixii markaas uu eh, ku milmi karo mise uu Amaba geli karo uu awood gelinayo.
ama awood gelinaya dabcan La- em, hadda maxaa keenaya in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaasi xubin looga dhiga mise qayb oga looga dhigayo Eh, in markaasi leeyahay ay horkacayaan madaxweynaha dalka dabcan wuu taageeri karaa dastuurkan wuu qorayaa laakiin dastuurka meel uu ku qoraya ma lahan in madaxweynaha mar kale uu soo markaasi eh, xil uu ka qaban karo wadanka ama sidoo kale uu qa- uu Xil qaban kale uu qaban karo, Eh, Yuusuf.
dabcan uu qa- uu qaban karo laakiin xil madaxtinimo ma qaban Xil karo madaxweynenimo ma Eh, qaban karo.
dabcan qof madaxweyne hadduu soo noqday waxyaalaha qaar hadda waxaa dabcan waa dabcan way ku adkaanaysaa inuu qabto een, la- nin wadan soo hogaaminayo een, khasnada dowladda hayay waxyaala fara badan een, amarada gacanta ku hayay ciidamada gacanta ku hayay dabcan haddii ka waran een, maanta een, madaxa madaxa xisbiga o d m raila odinga uu asaga madaxweyne noqdo kadab eh, dabcan madaxweyne uhuru kenyatta wasiir mu noqon karaa waa su-aasha meesha taalo rasuul wuu noqon kara ilan hadda waxaa keliya markaas u banaan madaxweynaha waa haddii markaas ay dhacdo waa afayeen afayeen muu noqon kara su-aasha meesha taalo Een, muu noqon karaa nin ciidamada weyn waa su-aal meesha taalo muu noqon karaa nin wasiir ah muu noqon karaa muu noqon karaa nin safiir ah waa mid meesha taalo oo laisweydiinayo maxay tahay laakiin waxyaalaha markaas ku hosduugan madaxweynaha inkastoo horaan la sheegay eh, dabcan wuxuu ilaalinaya ama uu rabaa madaxweynaha dalka cid markaas uu ku aamini karo hantida markaas qoyskiisa sida qaar ay sheegayaan ama si ay tilmaamayaan laakiin uu oo markaas shaki kaga qabo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka qaarna ay leeyihiin dabcan madaxweynaha wuxuu asaga markaas kaga cabsi qabaa dhinaca kale madaxa madaxweyne ku-xigeenka oo horaanba uu ku sheegay in siyaasadda uu ka joogiyo uu markaas kaga dalbado inuu ka joogo laakiin waxyaalihii ay soo wada qabteen soo wada shaqeeyeen kadib wixii markaas ka dambeeyay labada kun sideed tobankii dabcan culeyso fara badan ay iska- iska jireen Si laakiin hadda wanaagsan. Yuusuf, waxaa markaas la leeyahay go-aankan markaas la taalaa iyo weliba gu- dhexda la gelinaya madaxa xisbiga odm raila odinga isagoo dhinacyada markaasi kala duwan aad looga ilaalinaya waxaana ka kala ilaalinayaan madaxweynaha iyo xul- madaxweyne uhuru kenyatta iyo xulafadiisa xisbiga odm xulafadiisa iyo sidoo kale dhinaca kale one kenyan alliance qeyb ayaa markaas ayagana d- markaas dagaalka rabaan dhinac inay kasoo galaan laakiin waxay markaas raadinayaan suurtagal iyo halka markaas hadhow qofka shaqsiga haddii markaas arrimantan ay kala sixidaan qofka markaas ay la xisaabtami karaan mise qofka markaas miiska wadaxaajoodka ay soo saari karaan dhegeystayaal sida qaar eh, ma- eh, manyora iyo asxaab kale markaas ay- ay doonayaan inay sheegayaan in ay s- doonayaan markii waqtiga uu soo galo eh, asxaabtan ama siyaasadda dib ay ugu soo laabtaan eh, sanada labada kun sanadkan aynu ku jirna dhegeystayaal waaye eh, in ay soo nooleeyaan warbixinta guddiga dib u heshiisiinta mideynta shacabka taasoo sidoo kalena fursado badan halkaas ay kasoo bixi doonta dhegeystayaal oo markaas la doonayo in ay la- markaas ay wada xagtaan dhegeystayaal
Eh, dabcan eh, yuusuf eh, qodobkaasi haddii aan dib ugu laabano waxaad ka dhawaajisay in madaxweynaha markaasi la leeyahay eh, heshiisyadan isagu horkacayo en, waxyaabahan uu wakhtiga gelinayo azimio la umoja iyo sidoo kale dabcan si guudba eh, geedi socodkan iminka raila odinga lagu taageerayo waa maxay waxyaabaha ku hoosduugan waxa daaha gadaashiisa ku qarsoon ee aan logsooneyn En, hadaladiisa haddii aan dib u raacno eh, maalinkii eh, s- sabtidii uu ka jeediyey eh, halkii jubilee iyo sidoo kale odm ba waxa uu si cad u sheegay madaxweynaha ama u qeexay oo uu yidhi anigu waxba kama rabo raila odinga walaa xil ayaan ka rabin walaa waxaan ka rabin lacag walaa mansab ayaan ka rabin waxba kama rabo ayuu yidhi si la mid ah oo isaga labadi kun iyo toban iyo sideedii markii aanu heshiinay uu isaguna ii taageeray waxbana uu iga codsanin anigu sidaasi si la mid ah ayaanu ku taageeraya wuxuu yidhi eh, dabcan qorshaheenu wuxuu ahaa inaan taageerno re- eh, william ruto laakiin ma suurtagelin sababa jira awgood waana inuu habdhaqankiisa wax ka bedelo ilaa si- ilaa xilligaasi ka horna ma taageeri karayno oo raila odinga ayaa miiska inoo saaran waa hadalkiisa iyo sababta u weyn horta marka imika la leeyahay waa ay qayb uga yihiin dadka iyagu iminka kor u haya ayaa la dhihi karaa dadka iyagu kor u haya raila odinga eena doonaya in halkaasi ay ku xaqiijsadaan Eh, madaxweynaha sidoo kale halkaasi hadaladiisa een, waxyaabo badan ayuu ka dhawaajiyey eh, dabcan oo uu sheegay waa maalinkii uu hadalka jeedinayey markii laga soo tegay sidoo kale ammaanta uu u jeedinayey eh, raila odinga ee isagu uu dhahayey eh, waa ninka ugu wanaagsan waa nabadoon waa wadani waxyaabo badan oo halkaasi uu ku ammaanay Eh, laakiin hadalkiis waxaa ka mid ahaa inuu yidhi maanta ka dambe ama laga bilaabo saacaddan anigu dhiigayga hantidayda een, aqligayga maskaxdayda wax walba oo aniga markaasi igu tiirsan waxaan gelinayaa azimio lawmoja waxau yidhi maanta laga bilaabo saacaddan aan hadlayo Mhm.
laga bilaabo maskaxiyan caqliyan laga bilaabo xitaa korkeyga iyo dhiigayga waxaa waye azimio lawmoja taasoo micnaheedu tahay anigu iyo raila odinga meelna kuma kala harayno laga bilaabo saacaddan waa hadalkiisa Eh, markaanu ku laabano arrinta oka eh, yuusufow Eh, maalinkii sabtida ah kalonzo msoka waxa uu isagu ka codsaday madaxweynaha in ay kusoo biiri doonaan halkaasi laakiinse uu doonayo in loo damaanad qaado heshiisyada iyo waxyaabaha lagu heshiiyo laakiin maalinkii shalay ahayd eh, Kalo- eh, kalonzo sidoo kale eh, cyrus jirongo sidoo kale martha karua iyo nin isagu matalayay xisbiga eh, gideon moy ee kanu waxa ay kulan la qaateen moses kuria moses kurigana dabcan qoraal uu soo qoray dhanka iyo bartiisa facebooka ayaa jiray waxa uu yidhi waxaan maanta eh, markaasi wadahadal la yeeshay siyaasiyiinta oka waxyaabo badan ayaanu ka wada hadalnay waanu isku soo dhawaanay wadahadaladuna way sii socon doonaan waxaanu ka wada hadalnay sidii aan mustaqbalka u wada shaqayn lahayn laakiin shuruud ayuu halkaasi ku xiray Kalon- eh, Moses Wetang- Moses kuria wuxuuna yidhi waa haddii aysan azimio lamoja ku biiri doonin haddii azimio Raila lamoja ay ku biiraan One Kenya- anagu qayb ka mihi one kenya alliance laakiin asag wuxuu dhahay eh, dabcan eh, waxaan rabaa in asxaab markaasi aan ama eh, xisbigiisa m- eh, eh, inuu ku biro ama one kenya alliance laakiin wuxuu- wuxuu leeyahay ma rabo haddii aad ku biraysaan azimio lawmoja mise raila odinga haddaad ku biraysaan wada hadalka qayb kama dabcan noqonayo aniga markaas wuxuu leeyahay ma soo galay xisbigiina one kenya alliance Dabcan.
Musa- mala socota eh, Musa- eh, Musa- eh, moses kuria eh, dabcan eh, taageerad saa u weyn ma looga filayn laakiin waxaa markaas la saadaaliyey in taageero xoogan sidoo kalena bartamaha dalka uu bedeli karo sida qaar ay sheegayan war- eh, warbaahinta iyo sidoo kale dadka xo- een, arrimaha siyaasadda ka faalloodo waxaa leeyahay sumcad weyn ayuu leeyahay bartamaha dalka ku leeyahay Eh, sidoo kalena eh, nin hadalkiisa sidoo kale la maqli doono la maqli karo sidoo kalena waa in aan markaasi aan kaftamin aan leeyahay marna waa u ciyaara marna ma ciyaaro laakiin kaftankiisa mar qaar waa lagu wareeraa en- en moses eh, oteng waa dabcan waraa la Moses Kuria.
moses kuria En, waa midda marka hadda keenayo ama keenayso in horaan uu ka tirsanaa wa- en, dabcan en- en, uu xisbiga u d a ama sidoo kale u d a in maqayb uu markaas uu ka- uu ka- uu kaga jiray En, waa tii xitaa uu lahaa haddii aan one kenyan alliance iyo sidoo kale azimio lamoja garabka aysan isqabsanin in markaasi salaadnimo uu kusoo bixi doono William Ruto.
William Ruto.
Si wanaagsan.
haddii laakiin ay kala maqan yihiin haddana wuxuu leeyahay haddii ay markaasi azimio lamoja aad Aa, ku ku biiraysiin biiraysaan.
dabcan haddii waxba iskuma sheegin Ee, dadka Marka iyagu waxaa- siyaasadda ee, falanqeeyaan.
marka waxay leeyihiin ee, dabcan moses kuria ee, dabcan waa nin markaasi sida hoose ula shaqeynayo William ee, Ruto.
william ruto laakiin uu wareerinayo dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Si wanaagsan, waa mid ee.
astaasa keentay xitaa in xisbiga looga saaro jubilee Mhm.
yusufow eh, marka aad fiiriso eh, kalonzo musyoka dabcan iyo oka guud ahaanba markaanu eegno iyaguba way garanayaan halka dantay ku jirto madaxweyne uhuru kenyatta oo halkan taagan eh, dadku waxay kuleeyihiin m- uma bareeri karaan inay moses kuriya ka raacaan oo madaxweynaha iyo xisbiga jubilee iyo azimio lomoja ayay ka raacayaan kalonzo hadduu isagu sidaasi ku bareerna eh, gideon moy cyrus jirongo iyo siyaasiyiinta kale halkaasi qeyb kama noqon doonaan ayay leeyihiin dabcan waana markaasi marka aad markaasi ka dhawaajisay taageerada moses kuria ee gobolka bartamaha ee, dadka qaarna waxay leeyihiin taageeradiisa dabcan ma dhaafsiisano ismaamulka kiambu oo isagu iminka uu xildhibaan ka yahay ee, koonfurta gatundu waa halkii ee, ninkan halkii madaxweyne uhuru kenyatta uu xildhibaan kasoo ahaan jiray ayuu xildhibaan ka yahay waana shakhsiyaadka iminka sidoo kale sida uu sheegayba u loolamaya xilka barasabnimo ee ismaamulkaasi kiambu ee, si guud ee, qodobkaasi ayaanu maanta barnaamijka ku eegeynaa dhegeystayaal waa dagaalkan ay siyaasiyiinta iyo xisbiyada ama hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadeed ay u galayaan oo ugu jiraan sidii ay u xaqiijin lahaayeen in Raila Odinga uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Ee, xisbiyadani waxaa ka mid ah Jubilee oo u hogaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta amaba hogaanka ugu sarreeya xisbigaasi uu hayo una si bareera si cad u sheegay in cid isaga uu taageerayo uu la doonaya xilka uu ku qanacsan yahay uu ku jiifan karo wadanka gacanta u gelin karo ay tahay Raila Odinga madaxweyne ku-xigeenkana William Ruto isagu suurtagal ahayn in marnaba uu xilkaasi ku aamino isagoo ku eedeeyey inuu yahay nin dulqaad yar sidoo kale inuu yahay nin habdhaqankiisa aan wanaagsanayn oona uu ugu baaqay inuu ka s- iska bedelo wax ka bedelo inta loo meeldayayo amaba la eegayo in la taageeri karo madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu sheegay inuusan markaasi taageerada u muujiyey ama u muujinayo musharaxa madaxa xisbiga odm raila odinga islamarkaana uusan ka lahayn dan iska u khaasa ama dan shakhsiyadeed waxa uu wasta ka xariiqay inuu aaminsan yahay in mr odinga ee markaasi aad u jecel yahay danta qaranka iyo kenyaanka si weyn uun markaasi qalbiga uu ku hayo mr kenyatta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay dhaliilaha loo jeedinayo ee ah in sababta uu taageerayo Raila ay tahay ilaalinta danihiisa shakhsiyadeed waxa uu ku celceliyey inuusan waxba oga baahnayn ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka balse uu doonayo inuu hogaanka ku wareejiyo sida uu hadalka u dhigaya siyaasi talada lagu aamini karo talada dalkana markaasi isagu gacanta loo gelin karo uhuru kenyatta oo mr odinga eh, ku tilmaamay wadani ayaa xusay in maamulka jubilee ay waxyaabo badani u qabsoomeen muddo xillileedka labaad marka loo barbardhigo shantii sane ee hore ee labadi kun saddex iyo tobankii ilaa labadi kun toban iyo toddobadii waxaanu ka fiicnayna yidhi markii isgacanqaadkii raila odinga kadib waxyaabo badan ayuu dowladdu qabatay ayuu yidhi raila waxaa lagu casuumay dabcan kulankii jubilee ama shirweynaha jubilee halka sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta isna lagu casuumay shirka wufuuda o d m madaxweynaha dalka waxaa isna uu sheegay in dhaqaaqyada siyaasadeed ee kale ah higsida mideynta shacabka ee azimio la umoja loo yaqaano ee hogaamiyo raila odinga isbaysiga one kenya alliance ee oka iyo sidoo kale xisbiga isaga uu hogaamiyo ee oo midoobiyaan sidoo kalena laba toddobaad gudahooda shaaca laga qaadi doona cidda calanka u sidi doonta ama flag beara waxa loo yaqaano noqon doonta doorashada guud ee bisha sideedaad ee sanadkani qabsoomi doonta hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka waxaa daha uu daha ka qaaday in isbahaysyadani ay markaasi socdaala ku mari doonaan guud ahaan wadanka islamarkaana ay wadatashi samayn doonaan ka hor inta aynan ku dhawaaqin hal musharax oo ku matali doona loolanka madaxtinimo ee wadanka dabcankaasi oo loo soo daalinayo inuu noqon doono raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga ayaa sheegay inuu isna yahay musharaxa xisbiga amaba xisar musharaxa madaxweyne ee xisbiga o d m oo ka tirsan dallada azimiyo uuna diyaar u yahay wadahadallo siyaasadeed oo iskaashi ku salaysan waxaana uu kuwaasi ula jeedaa in o k a ama oka waxa loo yaqaano ay kusoo biiraan garabkiisa si ay markaasi u wada shaqeeyaan ee, doorashada soo socota uguna guulaystaan waxaana ay leeyihiin kalonzo markaa egto raila odinga sidoo kale markaa egto hadaladooda waxaa ku jira amaba ay leeyihiin tookadan waa tookadeeni safartan waa safarteeni marnaba fursadan haysano inaan bayldareenna maahan fursaddii u wanaagsaneed ayaanu haysanaa waana markii aanu wax ka bedeli lahayn waddanka dabcan waa hadaladii ay halkaasi ka jeediyeen oo waxaa iyagu aaminsan yihiin ka dhaadhacsan markaasi ee, qorshahana ugu jira in iyagu keliya ay yihiin cidda ku guulaysan doonta xilka madaxtinimo xisbiga jubilee waxaa halkaasi uu ku sameeyey isbedelo iyaga oo madaxweyne uhuru kenyatta hogaamiyaha xisbigaasi uu noqonayo halka william ruto laga saaray hogaamiye ku-xigeenka xisbiga jubilee sidoo kalena si guud xisbigaasi isbedelo kala duwan uu sameeyey ee, waxaana sidoo kale uhuru ama madaxweynaha uu ammaan afka furtay isagoo ammaanayo raila odinga uhuru yazimiyo waxa uu leeyahay annaga ayaa ku guulaysanayno doorashada soo socota madaxweynaha ayaa sidaasii leeyahay cidnaga hortaagan ma lahan inaanu ku guulaysanno doorashada maadaama aanu nahay eh, dad cudud leh dad iyagu eh, jilbiyan siyaasadeed ah oo isbihaystay xisbiyo badan oo iyagu qayb ka noqonaya azimiyo iyo weliba eh, taageerida raila odinga waanu soo sheegnay xisbiyo aad iyo aad u tiro badan waxaana sidoo kale ka mid ah xitaa xisbiga upia ee kasoo jeeda gobolka waqooyiga ee maalmaha dambe soomaalida iyaguna ay wataan ayaa ka mid ah eh, dhegeystayaal xisbiga taageeraya azimiyo lawmoja sidaanu sidoo horena usoo sheegnay in eh, sidoo kale waxaa moodaa inta badan eh, siyaasiyiinta halkaasi kasoo jeeda eh, gobolka waqooyi bari ay qeyb ka yihiin azimiyo lawmoja marka laga soo tago siyaasiyiin kooban oo iyagu taageersan eh, garabka eh, madaxweyne ku-xigeenka eh, dalka eh, william eh, ruto dabcan waxaanu eegi doonaa dhankaasi iyo baraha bulshada waxyaabaha eh, markaa twitterka ka cusub ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal ee maanta ee la hadal hayo inta aanu u gudagelin ee qodobka eh, dooda ee dhegeystayaasha fursadda aanu ugu siin doono daqiiqadaha soo socda hadduu eebe yidhaahdo ee waxyaabaha maanta dhanka iyo eh, twitterka ilaa xalay xitaa aan arkay yuusufow ilaa imikana aan arko in eh, si aada loogu hadal hayo dhanka iyo twitterka ee waxaa ka mid a in lagu eedeynayo eh, midowga yurub amaba eh, hashtagani uu maanta tarangelina yahay resist e u waxaa leeyahay in eh, amaba ay leeyihiin dadka iyagu isticmaala dhanka iyo twitterka eh, e u da ay eedeymo u jeedinayaan ama qaramada midowga yurub waxa loo yaqaano waxayna ku, eh, ku eedeynayaan inay yihiin dad iyagu cunsuri ah sababtu waxay ku leeyihiin ama ku sheegayaan in markaa eh, dalka ukraine uu ka dhacay dagaalka ee dadka iyagu afrikaanka ama madowga ah ee ka tallaabi rabay xadka una tallaabi rabay dalalka dariska la ah ukraine loo diiday halkaasi inay maraan waa sida ay ku andacoonayaan amaba maanta hadalhaynta ugu badan dhankaasi iyo ee twitterka ay tahay is- askarta amaba saraakiisha booliska ay u diideen inay halkaasi ka tallaabaan waa sida ay leeyihiin waa dadka madowga afrikaanka ah inay ka tallaabaan laakiinse dadka waxay leeyihiin caddaanka ah waa loo ogolaaday inay ka tallaabaan xadka saasina waxa ay ugu magac darayaan iminkaay leeyihiin eh, midowga yurub waxa uu noqonayaa mid isagu eh, cunsuri ah waa dhankaasi iyo twitterka yani iyo- waxay doonayaan inay u ogolaadaan kuwa ukraine eh, kasoo je- ka- u dhashay Dadka halka kuwa madowga kalena ah. Mhm.
laakiin waxaan arkaya nigeriyaan aada u tiro badan oo markaasi eh, xuduudda loo diidan yahay inay Ha.
gudbaan muuqaalo laga soo duubay muuqaalaha soo tube sax resist e u ayay leeyihiin yuusufow ilaa iyo shalay ayay eh, hashtag laakiin waxaan maqlaya in taageen.
eh, dhahayn saddex qofaa loo ogolaya afrikaan ah taasi oo lishe- waxaa halkaa ku sugan ay dadka aada u tiro badan yihiin afrikaan ah sidoo kalena waxbarasho halka u jooga ardeya arday ah halka kuwa kalena ganacsi ay sidoo kale u joogaan ukraine marka waxaa leeyahay eh, dabcan culeys fara badan inay kala kulmeen Eh, waxaa lalahay eh, ciidamada booliska waxay dhaheen ama kuwa markaas immigrationka ah eh, xuduudu halkaa ku sugnaa in saddex qof oo afrikaan keliya ay soo gudbaan marka dabcan waxaa halkaa taagnaana inay yihiin kumanaan qof ama sidoo kale boqolaal qof oo markaas afrikaan ah mise madow Madow ah ah.
oo doonaya inay xuduudda dhankaasi ka gudbaan marka weli waxaa jirtaa cunsurinimadii halka eh, madaxweyne xitaa ukraine uu sheegay in qofka eh, d- eh, dadka eh, ku sugan ukraine in dagaalka qayb ay kaga noqdaan ee aan u dhalalin yaa dalkaasi dabcan uu sheegay inay qayb ay kaga noqdaan ay dagaala- ay dagaalaan oo sidoo kalena uu sheegay in gabar iyo guri dadka qaar sida ay farbaahinta baraha bulshada ku dhex socotay Ah.
in la siinayo marka maxaa la siinayaa qof qofka waxaa la siinaya guri Yep.
iyo gabar iyo weliba hanti ah sida Aye.
markaas warbaahinta ee baraha bulshada aad xalay uga dhex socotay yusufow leeyahay Eh.
Eh, dabcan meherkaasay maraysaa arrinta ukraine madaxweynaha kadib haddee wuxuu aada iskugu hadlinaya musacabow Mm.
asxaabtii arrinta markaasi faraha u geliyeen waa dabcan waa Maraykanka.
sidaa sheegaya maandhow lugaha dhiiqa lagu gelin ay sheegaysa Eh, la gal adna aad iyo aad. marka marka waxaan leeyahay hadda een, culisyo fara badan markaas ka jiraan Waa ninka arkaysaa ruushkana aad buu markaas leeyahay Mhm.
Ah, bal arkaya yaa la- laga xanaajinin yusufow daqiiqadihii saacadii lasoo dhaafay horta baraha bulshada waxyaaba lagu maadaysanaya jireen waxaa ka mid ah gantaalada Mhm.
Eh, gantaala dabcan eh, ruushka shalay sidaa ogson tahay madaxweyne putin eh, ciidamadiisa eh, gaarka ah ee gacanta ku haya hubka nuclearka ayaa waxaa leeyahay Kulan la heegan sare qaatay, mhm.
heegan sare ayuu geliyay marka hore kulan buu la qaatay la heshiiyey sidoo Bas- kalena waxyaala fara badan bay isla qoondeeyeen kadib wuxuu yidhi diyaar noqda wax walba ayaa dhici karo amarkay telefoonka kala suga yusufow daqiiqada kadib waxaa la yidhi ninkii wiilkii kim jong un ahaa ee kuuriyada waqooyi Mhm.
hal gantaal oo sana ceel ku tuura oo jaban jaban buu ku tuuray ugu tijaabiyey oo ku tijaabi bal inuu shaqeynayo haddii arrinta ay xumaato Aad iyo aad.
eeg ayuu leeyahay Aha.
marka eh, daqiiqadii saacadii lasoo dhaafay dabcan Aha.
dhanka baraha bulshada arrimahaas ayaa lagu horta maadaysanayay een, horta asaga ugu een, nuclearka markii loo asaga ugu badan wuxuu haystaa shan kun afar boqol iyo sagaashan iyo shan nuclear buu haystaa waana midka ugu xunaan waana leeyahay ugu yusuf xun eh, qaabku haysa waxaa soo raaca eh, maraykankaa soo raaca wuxuu haystaa een, wuxuu haystaa eh, shan kun afar waa shan kun afartan iyo sagaal xab u haystaa Eh, sidoo kale la soco waxaa keli haystaa wadan markii la fiiriyo muslim markii la fiiriyo pakistan haystaa Pakistan boqol oo keliya.
lixdan iyo shan ay haysataa waxaa soo raacda sidoo kalena wadanka india boqol lixdan u haystaa dabcan een, waa markii loo fiiriyo een, een, nuclear sidoo kalena iran ayaa soo raacda ayadana shiico ah oo ayadana markaas hubkeeda uu- khatar ugu jira laakiin waxaa markaas eh, qaramada midoobey weli ay diiwaangelinin la sheegay in waxyaala khatar ah markaas Uu ku jiro.
uu ku jiro sidoo kalena ay halis gelin karto Kan dunida Kuuriyada Waqooyi Eh, oo kale, dabcan, Yusuf Ow.
eh, inuu ku jiro laakiin kuuriyada waqooyi ayada een, waxay haystaa masco shan iyo labaatan gantaal eh, ah, sida u diiwaan gashan qaramada midoobey sidoo kalena la aqoonsaniya laakiin kan iiraan waxaa leeyahay wuxuu markaas kan ugu xun u yahay sunta eh, sidoo kale- Uranium-ka loo Aha, oo yaqaano.
markaas aan la ogolaan karin sidoo kalena la qaabili karin marka laakiin ayadaa iska haysataa iiraan way haystaa nuclearkeeda een, ayadana isku samaysatay Waa la soco waa keliya wadanka markii la fiiriyo een, ah, markii carab ahaan laga soo hadlo mise een, markii wada Bariga tashiga laga wada hadlayo een, waxaa ku nool dadka keliya ah ee carabta markay eh, shirarka ay galayaan ama carab ahaan mise ka islaamha markay isku imaanayaan waa wadanka keliya ee muscabow iiraan in ay k- keli haysato shan qof oo hagaajin karto nuclearka mid waa laga dilay oo kii markii sunta looga shubay een, waa kii marka eh, sacuudiga laga afduubay eh, maraykanka la geeyey eh, kadibna jirkiisa sun lo- markaas lagu shubay laakiin ninka waa iska baralaati ninka waa iska normal waa ninka keliya ugu weynaa marka qaybta nuclearka laakiin hadda waxaa leeyahay int- inta carabta ah dhan iyo sidoo kale wax dhan eh, la halmaalo Marka la isku wada isku keeno.
ay isku wada imaadaan een, e- iiraan ayaa markaas ugu sareysa oo shan ayay haysataa oo nuclearka hagaajin karaan oo wax walba takhasus heer sare ka gaareen marka een, wadamada kale ca- een, galbeedka dabcan aad uma een, daneeyaan ama sidoo kale aad haddii ay ku arkaan qofka markaas arrimaha soo saari karo dabcan ma uma ogola waa mid tii markaas laga qaaday sacuudiga laga afduubay kadibna een, la geeyey wadanka maraykanka dhegeystayaal hagaag yusufow marka eh, dabcan arrintan ilama eh, da- maalmihii lasoo dhaafay eh, si aad ayaa loo hadalhayay waa in dagaal waa world war three ay leeyihiin Een, waa laga cabsi qaba ay leeyihiin in markaasi eh, dadka way iska ciyaareen leeyihin laakiin way abuuri karaan eh, dagaalkaasi haddii ay rabaan Aad iyo aad.
Eh, weli hubkan eh, kuuriyada waqooyi waxaa leeyahay xitaa badda haddii lagu tuuro bilo Aad iyo ay aad.
guwanaysaa bilo Yeah.
bilo Aha.
ay guwanaysaa dhulka iska dhaafa yusufow laakiin waxaasoo dhan waxaa ka taran midka hadda een, leeyahay een, een, een, een, midka hadda ruushka yaallaa ka daran uu leeyahay midka qaaradka qaaradu ay haystaa dabcan waxyaala fara badan hadda isla dhex maraya leeyahay sababtu maxay tahay een, uu leeyahay een, waxyaalaha markaas bangiyada kala duwan ay ku kala shaqeynayaan swift loo yaqaano oo lacagaha waxyaalaha markaas shidaalka lagu kala iibsanay waxyaalaha markaas adeegyada kala duwan lacagaha markaas isku diray waxaa leeyahay dabcan waa laga xanibay oo sidoo kale goglaha asagana waxyaala markaas ay ka xaysinaya iyo sidoo kale eh, j- ur- tele- telefishinkii ugu eh, dheeraa oo markaas ruushka u lahaa r t loo yaqaano eh, r- eh, russian television asagana waxaa leeyahay markaasi een, hawada ayuu markaasi ka baxsan yahay oo qeybaha kale ee ruushka ayuu ku- keli ku egyahay waas dabcan waxaana qa- qabateynta ay ka mid tahay waxaana markaas loo anaynayaa dhibaatada iyo saameynta xoogan uu markaas ku yeeshay dhanka ukraine iyo weliba weerarada uu ku qaaday Eh, yusuf een, arrintan ayaan doonaya inaan kula wadaago waxaa jiro dal ay dadkiisa waxba ka lumin haddii wax ay ka lumaanna durbe lasoo helayo maxaan ku dhahay
waa dal dadkiisa waxba ka luma aa ka lumin hadduu ka lumana Dad durba baa lasoo ayaa helaya.
lasoo helayaa Mhm, Eh, dalkan waa dalka jaban mhm, Eh, yuusuf waxaa leeyahay waxaa jirtaa goob ah, ku taalo caasimada mhm, eh, tokyo ay ku taalaa dabcan ee dalka jaban mhm.
S- waxaa loo dhisay oo ma loo keedinaya oo keliya lagu talagalay in alaabada soo dhuntay la keeno aad iyo aad sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii twenty nineteen waxaa leeyahay xaruntaasi waxaa la geeyey four point one five million alaaba Mhm.
afar milyan iyo in ka badan aad iyo oo aad.
alaaba Mhm.
ayaa halkaasi la geeyey oo luntay Mhm.
isla xaruntaasi waxaa leeyahay hadda waxaa taallaa lix boqol oo kun oo alaab ah oo luntay maanta ade telefoon hadduu kaa dhumo Mhm, a- aniga aan helo mhm.
amaba aniga aan dhulka ku- eh, ka arko eh, ma qaadanayo Mhm.
xaruntaasi aan geenaya qof kale wax ka lumaya xaruntii uu geenaya marka qofka xarunta tegaya marka wuu- qofka xaruntii uu tegaya marka qofka uu isgaranaya wuxuu leeyahay alaabta hadee kaa dhad meeshan baa ka heli karta halka aad meeshaas si wanaagsan Mhm, qofku wuu tilmaamayaa teleefoonkii astaamihii marka teleefoonadana alaab walbo agab walbo nooc ah meel ayaa la geenaya Xitaa lacag ku Teleef- jirto.
si wanaagsan waxyaabaha ugu badan ee lumana waxaa la dhaa yuusuf waa teleefon Mhm.
iyo boorsada gacanta aad iyo aad.
oo dumarka ka dhumo waxyaabahaasi ayaa ugu badan Mhm, marka eh, waa arrin aad iyo aad iyadana u wanaagsan haddii halkan nairobi lagu sameyn lahaa mhm.
Eh, laakiin waa iska fahmi kartaa meeshan yuusufow aad iyo aad.
adiga oo wadada Adiga- marayso adiga adigoo socotaaba halkan adigoo ugu hadlaya.
socoto Mhm, ayaaba teleefonkaaga uu nabadgelayn mhm, iska dhaafa teleefon ti dhul laga helo mhm, meel la geeyo marka wadankan waa wadan aad u wanaagsan aan leeyahay si gaara caasimada tokyo mhm.
een, wixii qofkii ka luma halkaasi ayuu tegayaa wuu soo helayaa wixiisii Aad iyo aad.
isagoo nabad qaba oo bad qaba waana arrin aad iyo aad markaasi loogu hadalhayo dhanka iyo eh, social mediaha ama baraha bulshada eh, yuusufu waa tahay dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan muscab een, waxaa jirta eh, sheeko yar oo eh, dabcan qof waliba markaas xigmad eh, weliba gabdhaha iminka socda ay ku socoto qof muscabow waxaa jiray een, nin baa ga- wuxuu la hadlayay een, telefon buu ku hadlayay dabcan telefoonkii markuu dhamaystay gabadhii baa ugu waantixinay telefoonkaad ku hadlaysa maxay tahay markaasuu dhahay waxaan la hadlayay saaxiibtay dabcan gabadha dee waa xaaskiisa marka way u daran tahay in dumar dumar kale loo sheego laakiin wuxuu dhahay saaxiib maxay tahay saaxiibta saaxiibtay adduunka aan ugu jecel waa uu dhahay marka wuxuu dhahay saaxiibtaas waa waxyaalo fara badan bay la soo qabtay waxyaalo fara badan bay la soo dhistay Eh, dee wuxuu dhahay "Een, haddana ma ka fogaan kari adaan kula jooga laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan la joogo agteeda aansan ka fogaanin way xanaaqday way caytintay waxay dhahay waxaan munaasab mi- na- dumar kale ay ku shukaansan maya makugu shu dumar wuxuu dhahay makugu shukaansanaya laakiin waa qof saaxiib ii ah aada igugu dhow oo mar walba aan jecla inaan la hadlo gabadhii way xanaaqday buuq kadib een, dabcan laakiin ayada ma ogaanin mayna sii dabagelin een, maxay dhahdaa xanaaqaas may dabagelin laakiin xanaaq keliya ayay ka keentay kadib maxaa dhacay Een, gabadhii ayadoo aada isku xumatay oo dhahday saaxiibtaas orad aad sheegi aad oo garabku soo siisay oo ani garabkuma siimiya orad aad wuxuu dhahay "Waa- waaba jeclaan laha inaan aado gabadha dee haddii saa lagu dhahay ka waran maxaa dhacaya buuq baa dhacay marka waxyaalo markii la joogay musqushu galay hadduu musqusha galay telefoonka meesha ugu dhegay markaasaa telefoonkay furtay marka hadday hadday aragtayba waxaa ugu qoran hooyo waa telefoonkiisii sa marka eh, markay furtay musqushu galay naagta waxay dhahay lambarkeedan qaadan waan la hadlay haya telefon markay wax walbo way ka haysay markay furtay telefoonkii marka waxaa usoo baxday hooyo iyo waqtigay fiirisay maamaday noqotay way way- way aamustay gabar markaas maskax badan aqli badan bay aheed waxay dhahday ku fahmi heshiis ku celi markay soo baxday dhegeyso waxay dhahday aniga maanta anada gurigan ma wada joogayno baagayaan soo qaadan saaxiibta keli aad adduunka yeelan karto waa hooyada haddii hooyada aheen anigu waan bixi dhahday maanta hadda lambarka halii tuso haye
haddahee namarka hal i tus lambarka halii tuso haddii hoosha marka marka hore haleybsa ma ogtahay Aha.
saaxiib kale ma uu jirto waxa howl kale markaa waxay dhahda wallahi ninkii waxay dhahda hawsha haddii uu sameeyey walla maanta aadina maskax kale inaan la imaato masquushuu galay telefoonka fiirisay waxay aragtay hooyadiis inuu marka wayl uu la hadlay kadib ayadana waxay dhahday telefoonka meesha iskaga celi baagii bay soo qaadatay dhar bay iskaga soo ridatay Mhm.
naa maxaa intay u socotaa maya saaxiibtaa sheegayso hadda ilaa hadashii waa inaan kala baxno mase lambarka isi oli saaxiib aan yeelan karto waa hooyada maxamedow saas baan ku kala bixi karnaa maanta Haddii wax kale- walba waa- maanta guriga ma wada joogayno saaxiib keliya saaxiib adduunka aa ka yeelan karto waa hooyada ku dhashay maxamed aa aa, hadal iga da ama anaa u haray reerka ma iyadaa u haray ahaa wala warkaas intuu qasuu dhehe maxay dhahaan saaxiib kale waa ogtahay waa hooyada iyo adiga ha waa garatay Si wanaagsan.
waxaan la hadlay waa hooyaday maya itus maxaan ku tusay ma aminas maya itus haye waa dhabkuu soo bixi waa kan hooyo miya haa ilaahay ka cabso way fiirso nambarka ana ayaa suuq u kaadi ah sax haye
saasay igu socon bay dhahde intay neefs intay neefsatee markaas neefta ka markaas soo- indhaha gabadhi kala gedisay adaga alla alla aada alla adaa bay dhahday gabadhii ma gadat marka gabadha bal ka waran een, dabcan ismay buuqin laakiin waxay rabtay qofka uu la hadlayay Mhm.
in uu ogaato laakiin sababta lagu leeyahay waa inaad wax hubsato mar Aad iyo walba aad.
fudeedka Ehe.
ma fiicno aad iyo aad mar walba weligaa ha degdeyn aad iyo aad dabcan horta markii yani ma- inta badanna markii hadda aad reer leedahay Mhm.
oo qoyska markaasi uu dhisan yahay Ehe.
degdega horta yusuf ooma fiicno aad iyo aad qofka waa inuu xitaa xitaa qofka haddii aad kala tegi rabtaan Mhm.
waqti ha qaadato horta Mhm.
yusuf maahan Fudeedka- markababahaa fudeedka uu- ma ma fiicno gabdhahan fudadka dilay
dabcan Hadda ayada- gabdha- laakiin waa- yusuf waa markay hadda xitaa haddii xitaa hooyadiisa aysan noqon lahayn Mhm.
ayadaa laga rabay qaab markaas maskiyan ah inay inay oo ola keento imaato Eh, marka yuusuf eh, way jiraan gabdhihi iska degan iyagoo aan foodeen Mhm.
oo wanaagsan weliba gabdhadan iskaga dhigaynin go- kuwa aan dan iskaga dhigin way jiraan laakiin ma may- ma badna yuusuf oo kuwa aan dan iskaga dhigeen way way badan yihiin oo kuwa danta iskaga dhigaya Aad iyo waxaas adiga meesha lama tegi kartid sheekadana waxay u eg tahay Eh.
sheeko yuusuf kusoo dhacday maya aniga waqti maya waan ku reer fahmaya.
malihid ma reer malihid tan- Reer malihid, ma- laakiin laakiin tan waa laba shuqlaansan.
maya laba qof oo isqaban waay ma socoto waan fahansanahay laba qof oo isqaban waay sheekada waa la bedeli karaa Maya, aniga ma la- waxaan u fahmay Maya, ma la yuusuf bedeli karo.
bakad oo saaxiibtiisa ama q- gabadh uu shakaansan isla joogaan Aha.
sheekadii ku dhacday Aha.
sidii u tusay Mm-mm.
isaga oo banaanku labada qof waa- tan- tan ma ah tan sirbaab iyo sheeke kale ma ahan laba qof hal meel ku wada nool waay.
true story true story ah Ha.
waa laba qof eh, waa wax dhacay Mhm.
waa laba qof hal meel ku wada nool noloshooda iminkan si sax u wato una socoto Mhm.
ma garad Waa gartay.
waana wax lasoo lasoo wariyey lii sheegay Haya, haya.
ma garad waa caadi waay mid Laakiin- aniga u dhacda maaha mid qof kale ku dhacda maaha laakiin waa qof aniga aan aqaano ku dhacday laakiin waxyaabaha haddaan ka dhabaajiyey waxa u eg waa kugu dhaceen kulley saan rajeen dabcan aniga maya uma malaynayo sabab Een, ilaa haddana ma arkin Sababtu Een, qof- maxay tahay?
qof ilaa hadda idhaha yaa you- yaa la hadlaysay ma- yaa- call waiting intii lagu arkay yusuf oo lagu Telefoon- weydin telefonkeyga koolooyinta kuma bixirno ma mascaho Hee, waa ka xirta miya maya koolooyinta kuma xirno biisina kuma xirno maxaa ku xiran marka waa caadi qof markuu soo waco haddii koor kale ku jirto maxaa lagu tusay aniga networkin ha kusoo qor wax kusoo qori networking maxaa waay?
oo qofka yani networkin ka maqay
Taas waa khiyaano.
hadda markaan ku hadlayo khiyaano ma ahan Ehe.
markaan ka hadlayo whatsappka markii liga soo wacana Mm.
whatsappka haddii xitaa kool kale aan ku jiro wuu soo geli qof qof koraan ka Qof aqoonsan.
kalena lama tusayo.
qof kale lama tusayo inuu busy yahay waa gartay marka qof walba uu garay xitaa banaanka iga dhegeysanaya Ma- haddaa haddaa adiga weyna haddaan ku baraa iimo kol hore kol hore isbadbaadaysa yusuf sabrasa dhigi karo ma badbaada maaha ya waa fikirte waa tahay waa- soco bal qodobkii haddaad dhegeystayaasha xasuusiso dadka aan ugu dirina
hagaag Eh, dib aan ugu soo laaban arrimaha baraha bulshada iyo waxyaabaha siyaadaan kasoo gudubna dhegeystayaal Eh, barnaamijka hoggaanka xaaladda dalka dabcan arrimaha siyaasadda ayaanu ku eegeynaa maanta waana eh, qodobka ahaa eh, dhankaasi iyo dagaalka ay hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda ay ugu jiraan eh, sidii ay u xaqiijin lahaayeen in raila odinga uu ku guuleysto madaxtinimada dalka waxyaabaha ku qasbaya waxyaabaha sababaya ee iyagu xoogooda iyo caqligooda iyo awoodooda dhan iskugu geenayaan eh, in raila odinga markaasi uu ku guuleysto xilka madaxweynimo william ruutona laga guuleysto maxay tahay sababta Ayaan sidoo kale loo difaacayo mudsacabow iyo weliba danaha iyo qorshaha uu madaxweynaha ugu weyn iminkan ay la taalo uu markaas ka rajayn karo kana leeyahay kana leeyahay madaxa xisbiga udm isagana markaasi raila odinga leeyahay gantaal walba oo soo dhaco waanu kaa gaashaamay dabcan waa difaac dhexda ku jira Dhexda ku difaac jira.
xoogan ayay galeen Mhm.
madaxweynaha ayaa ka mid ah Mhm.
meelaha difaaca dadka gelayo oo dhabarka aadiyey aada iyo aad marka dif asaga dhexda ku jira wuxuu leeyahay wax weliba aniga igu soo aadan Raggan ay ku- asxaabta marka hore ha soo maro Ha soo kadib marto.
anaha ay soo gaarto si wanaagsan markay soo gaaro markay xisbiyadii faraha badnaa xisbiga taladaha jubilee xisbiga o d m asagana asxaabtiisii iyo sidoo kale ah, ah, asxaabtii kale ee one k alliance haddii imikana arrimahooda usoo gabogaan usoo dhammaadaan guddiga farsamada sidoo kale waxyaala kusoo heshiiyaan inkastoo laakiin ayaga ay ka cararayaan musacabow in ay arrintan madax eh, madaxa xisbiga o d m ay dawa imaan laakiin ay doonayaan inay ku dabagabadaan madaxweynaha dalka ururkii inta.
eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada saaxiibada ay soo beegsan karaan si barnaamijka ay qab uga soo noqdaan fikradoodana loo soo wadaagaan dabcan warka barqanimo ayaa food inugu soo hayaa ka hor dhegeystayaal koowan ayaanu siinaynaa fursadda eh, si iyaguna ay barnaamijka qayb uga soo noqdaan bal dhegeystayaasha ku jira yusuf star f m hello
halo raadi asu gaabi fadlan
halo raadi asu gaabi fadlan ka gudub yusuf dhegeystahaasi raadiyaha ayaa ku dheer saaxiibada waxaan leeyahay iska gaabiya fadlan raadiyaha markaaad soo begsanaysaan haddii aad doonayso inaad is dhegeysato kuuma suurtageli doonto dhegeystaha kale ee qadka ku jiro haddii aan fursadda u siino barnaamijka star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
magacaba waan ku salaamay axmed cali rama waaye Waan- Rambulu Tawfiq.
waa kaa qaadnay axmed waan kusoo dhaweynaynaa
aad baan u dhoweye haa
waxaa laga hadlaa ama in nimanka siyaasiyiinta waxaanu ka hadlaynaa waa dagaalka ay siyaasiyiinta amaba hogaamiyaasha iyagu hogaamiya xisbiyada siyaasadeed ugu jiraan siday ku xaqiijin lahaayeen in raila odinga uu noqdo madaxweynaha xiga ee dalka
madaxweynaha horta iyo raila eh, waxba iskuguma dhexeeyaan madaxweynaha dalka waxaas ku aamino ood uga tago ood maaragtay idoo oo dalka ka tegi rabo inaad maaragtay dalka cidlo uga tagaa siidaa ma garat haye
marka nimankan wax dan oo iskaga dhexeeya maaragtay ama iskaga jiro ama raila ugu baahan yahay uhuru ma ahayn eh, eh, wax wax lagu aaminaado inaad dadka uga- dalka uga tagaad rabaa ma garat
waa garta
marka raila odingaana nin weyn oo hadda maaragtay wax badan wax soo arko oo oo xilkas waa ma garat Mhm.
marka madaxweynaha iyo ninkan wax ma dhexeeyaan laakiin ninka dalka waxa ku aaminaad rabaa Eh, raila odingaana eh, intayna isku guuleysaa in naftayda waa jecela ma garat waa garta markaa qofka lagu aaminayo dalka raila odinga baa leedahay haa dalka lagu aamini karaa wax kaloo lagu aamini karaa malaha dalka madaxweynaha inuu maaragtay aas dalka cidlo ugu tago ma raba dalka eh, eh, dadka dadka inaad cidlo ugu tago ma rabo maxaa yeele waktigiis waa dhammaaday ma waa garta aad baa mahadsan tahay saaxib
shaqo ku salaamay isla mid ah axmed uu mahadsan yahay wuxuu leeyahay sababta ugu weyn ee madaxweynaha waa in raila odinga uu dalka uga tago hallow star f m
waa masaxabow haa
adi yuusuf waayan salaam waanu kaa gudannay
shiraar waaye intee joogtaa iraar
shiraar xaafadda isley haye soo dhow saaxib
saaxiib waa dhowaay haye barnaamijka haddaa u guda gasho
waa hal qorshaa meesha ku jiro haye muxuu yahay waa sida sida aniga fikirkeyga yahay soo dah
in la taageeray haddaad arag haa kolle maslaxa laga arkaa haye
marka raila odinga wax badan uu soo tartamay oon ogeyno maxaan ku radaa ilaa Maslaxa- aniga hadda miskey maslaxada maslaxa shakhsiyadeed miya mise ma- maslaxo qaran
wallaahi hadda waa isugu jirtaa haye
haddii maslaxa qaran loo dooranayo mhm
dhowr sano ka horreysa soo tartamay oo maxaan ku radaa la dooran lahaa waa garta oo madaxda ay garab istaagi lahayd oo dhihi lahay ninkaan hala doon haye ayadoon ognahay wixii kibaki iyo asaga dhex maray sax
ayadoon ognahay maxaan ku radaa doorashada ugu dambeysay oo labada kun iyo saddex iyo tobankii wixii dhex maray sax
asagii ninka la yidhahda uhuru haa midii ugu dambeysay labada kun toddoba iyo tobankii sax oo lagu celiyey doorasho ayadoo weligeed lagu celiyey mar labaad lagu celiyey mhm oo maxkamad ay diiday inay natiijada aqoonsato mhm ugu dambeynna aqoonsatay sax
meesha marka maslaxa horta shaksigaa ku jirto mhm waxaa kaloo meesha ku jiro haa horta soomaalida waxay dhahaan rag iska celi iyo rabbi ka cabsi meel islama galaan si wanaagsan labada nin oo madaxweyne ku-xigeenka iyo abdilaahi maxaa ku rahay madaxweynaha arrintooda meel xun gaar haye
marka soomaalida hore umaamaana waxay dhaheen intuu intuu maxaa ku rahay iisheeg intuu baaniyaal cuni- cuni lahaa mhm cumar habeesees mhm marka waxaa weye horta been shaksiyaa meesha ku jirto haye ninkaana laba shayba hadda waa waa loo dooranaya oo hadda waa loo sabood garaynaya haye
waa nin oday oo hadda da'diisa maxaa ku rahay ay sii weynaanayso haye oo waxaa laga yaabaa doorashada shanta sano dambaba inay inuu iska reetaar garay oo usan yacni usoo hanqaltaagin ahaa
waxaa kaloo loo dooranayaa dan shaksi ah oo maxaa ku rahay oo maaragtay madaxweynaha ama gobolka uu kasoo jeedo uu u arka mhm
waxaa kaloo loo dooranayaa maxaan ku rahay ii sheeg in la diyaariyo ninkii lagu bedeli lahaa oo hadda lasii diyaariyo intii shanta sano asaga uu ahaa haye cidday doontaba ha noqoto ama dastuurkaba ha la bedelo uhuru ha kusoo noqdeen mhm
marka qorshahaas baa meesha ku jira inta badan dan shaksiya u badanta saaxiib aad baa mahadsan tahay saaxiib aad baan kuu salaamaya si la mid ah adiguna mid lamid ah nabada kuu soo marinaynaa saaxiibkaasi uu mahadsan yahay isliyo nagala soo xiriirayay nairobi waan uga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qaybka usoo qaatay dabcan isana wuxuu ka dhawaajiyey in ay isugu jiraan dana shakhsi iyo sidoo kale dana kale oo noqon karta eh, mid qaran iyo sidoo kale mid qowmiyadeedba wuuna ku mahadsan yahay fikirkaasi bal iminkan dhegeystayaasha khadadka telefoonada wakhtiga yar ee kooban inoo soo haray eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan mar walba naga dhegeysanaysaan barnaamijka yuusuf bakad iyo sidoo kale musxab ismaaciil gabagabadii inaan soo gaarnay shan iyo toban daqiiqo ama afar afar iyo toban daqiiqo oo keliya inoo soo hartay ilaa inta laga gaarayo soddonka ama tobanka iyo qadar soddonka barqanimo dhegeystayaasha qaadka telefoonadii weliba qodobka dooda iyadoo markaas iminkan dhexda uu ku jiro sidoo kalena eh, waxyaalo fara badan laga kala ila- laga kala ilaalinayo eh, dhegeystayaal madaxa xisbiga o d m raila odinga waxa uu ku jira bartamaha dalka waxaana markaas laga kala ilaalinaya dabcan waxyaalaha markaas ama ridooyinka dhadheer lagu soo duuraya magaasho waxyaalaha markaas la doonaya in lagu soo weeraro ayaa markaas laga kala ilaalinaya waxaana ka kala ilaalinaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta xisbiga marxulafadiisa iyo sidoo kale xisbiyada kala duwan ee yaryar iyo sidoo kale imikan xisbiga one kenyan alliance ayagana dhinaca kaga jiraan hadda maxay tahay suurtagalnimada iyo waxyaalaha markaas loogu difaacayo kursiga lagula dagaalamayo sidii een, madaxweynaha uu qofkaas ugu wareejin lahaa waana sidee danaha iyo mustaqbalka markaas uu ka re- uu ka leeyahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta maxaana arintan ku ho- ku hoos duugan dhegeystayaal ay dadka markaas aysan ogeyn oo qofka markaasi maskaxdiisa uu tuujin karo maali karo bal maxaa kasoo bixi karaa arintan halka sidoo kalena uu ka danqanayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto arrimaha markaasi tilaaban uu qaadayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta qadka telefoonka ugu hore ayaan siinaya barqa wanaagsan walaal soo dhowan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaygii xasuusi
xamdi xasan oo gaarsi joogo xamdiyow soo dhow walaale waa fiican walaalo alxamdulilah sax
Eh, arrintan waan maqlaynaa aha aad iyo aad baan u dhegaysanay mhm horta madaxweynaha khudbadiisa si fiican baan u dhegaysanaya ani ahaan sax laakiin ay macawiista atlansafiidda usoo qabtay mhm warkiisi ku aruuriyey baa markuu bogay baan ana daadiyey ma adiga ah ka xamdi ah haa aha because ninkan eh, toban sana aan u hambaliyeynay oon usa cadaynaynay oon wahaynay oo warkiisa aan aad u jeclayn mhm laakiin maanta warka uu noo sheegay war aan jeclaanay ma aha mhm
Eh, dan gaara laga leeyahay oo asaga shaksigiisa ah mhm dan gaara laga leeyahay oo qoyska asaga uu ka dhashay ah mhm waxaan ognahay arrinta rayla loo wato khayr allahas iyo ninkii hore nairobi ka hadla ka hadlayay baa sheegay dan mhm qaasa loo wataa annagana waan fahansannahay waxaan uu sheegayna wax wax ka jiro ama waxaan aqbalayna ma aha mhm
Eh, waxaan leenahay marka annaga eh, dantaa shaksi ee ayaga ama asaga ama qoyskiisa ah kuma jirno mhm rayla hadduu fiican yahay intaa aragtay uu asaga cambaarayn jiray oo waxayn jiray keetigu u dayn lahaa mhm keliya meeshan waxaa laisku haystaa raila waa shan sana ayuu meeshan joogay shan sana kadibna qoyskii asaga ha lagu celiyo mhm waa fikradda asaga iyo ciddiisa ay qabaan waay mhm mana naga- laga- lagama gadi karo arrinta ayada mhm marka ani waxaan leeyahay waa dan shaksi waa dan uhuru waa dan qoyskiisa dan kenyaanka ma aha marka had culeyska ugu hore uu eh, madaxweyne ku-xigeenka uu dareemaya maxay tahay ma dhankan wuxuu ka dareemayaa een, asxaabta azimio la umoja mise uhuru kenyatta aniga hadda waxay la tahay waxa ugu badan ee uu ka dareemi doono waa uhuru uhuru waxaan leenahay toban sanaan ku dooranay walaalow Mhm.
aad baan ku garab taagnayn iska galbo caair kambeenkaada iska daa labada nin ha tartameen kii helana dib male waxaa leeyahay ninkii uun kolley een, ee, hooyada guursama adeerka haye laakiin waxaan leenahay warkan uu sheegayo waa war dan war shakti waaye war kenyaanka laga dhadhacsiin kara ma aha mhm Een, asaga tobanka sano uu dayn lahaa hadduu Raila- Raila- ruto rayla uu yahay nin ammaana mhm inta arto asaga uu dayn lahaa uu cadaareynayo uu sheegayo ulaa kenya laguma aamini karo ninkan haye waxyaalaha qaarkood hadda youtube markaa gasho Mhm.
hadalaha uu ninkaa ku hadlaya hadalaha hadda uu ku hadlaya madaxweynaha Mhm.
wax isla ma aha mhm marka waxaan leenahay madaxweyne oo toban sanaan ku dooranay wadanka xor sii wadanka amaan sii sida maaragtay sharafta leh lagu jecel yahay inaad wadanka oga baxdaa fiican mhm oo aad ka galbato laakiin raila anis muune ahaantayda fikradda aad kula socoto Mhm.
waa fikrad shaksi oo asaga uu iska leeyahay ama qoyskiisa mhm saas ay ila tahay aniga.
shukran dhegeystayaasi xamdi ayuu ahaa dhegeystayaal xamdi lacag dhankaas gaarisa iga soo xukumaasan yahay gaashi kale qadka telefoonada siina bal fikirkooda aragtida dhammaan si aan u wada dhegeysano dhegeysan gabagabadii aan soo gaarnay bal qadka telefoonka xigaha ku jira bal asagana fikirkiisa aragtidiisa iyo weliba sida uu fikirkiisa ku cabiraya qadka telefoonkaad ku jirta waana ku salaamaya soo dhowow walaal magacaaga Een, magacaagii xasuusi
nuur cabdilaa diyaarisa nuur soo dhowow nuurow
waan dhawaabo haye
dhanyadaa ka dhiigta mhm
hadda madaxweyne madaxweynaha shaqsigiisu asagaa wadamo iyo wax rayla wadamo haye
marka haddii ayna ahayn markii tobanka sano asaga lasoo dooranayo ayaa maaragtay markaa ninka weyn u ahay adeerkiisu ahay aabihiisu ahay maaragtay waa waa u deyni lahay haye
marka hadda wuxuu leeyahay hadda asagaa lagu aamini wuxuu leeyahay asagaa dan gaara wa haye
markan ninkii asaga soo dhistayna maaragtay asaga hadda geesi geliyo ma garat aha
marka koley shacabweynaha kenya waa u arkaya asagana maaragtay waa u inkastoo madaxweyne u yahay maaragtay dadka waa un laafusliyada maaragtay waa laga waa laga aragtiga badan yahay aha
inta wadanka lagu aaminay hamba maaragtay hogaamin ilaahay aqaana laakiin maaragtay anaga hadda mugo waa un fiiridaynaa ninkii soo bici doono laakiin rayla madaxweynaha wadamoge ma maaha wax oo fikradkiisa ku socota ma sax
marka oo ku salaami adiga aad tahay mahadsanid xigaha kale qadka telefoonka star f m hallow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusuf baqad iyo waa idin salaamay labadiinaba niow waa xareed oo joogo gaarise xareed soo dhowow
waan dhowahay haye
horta niyahow arrintan ninka madaxweynaha uhuru kenyatta u wado waa arrin aada looga fiican yahay mhm
Eh, nin weyn oo madaxweyne eh, oo qaran dhan oo hogaaminayo waa laga fiican yahay inuu siyaasi fulaan uu u calayma saaro inuu tartamo oona maarata uu ku taageero kursiga madaxtinimo haye
waa laga fiican yahay mhm
marka waxaa habboonaan lahayd labada nin inuu ka dhex baxo oo ay tartamaan ninkii markaa iyada oo xilka ku guulaysto un ark
ma dana ay wataa isagu
dana gaar ah buu wataa marka dan buu kala yahay meeshan eh, wuxuu ninkan u calayma saarana uu ninkan u wato ah meesha way ka muuqataa inuu dan gaar ah wato mhm
marka eh, nin weyn oo nin ma- madaxweyne ahna sidaas inuu sameeyo waa laga fiican yahay waa garta
Eh, marka labada nin inay tartamaan waxa meesha lagu tegayana waa rabitaanka shacabka waaye mhm
marka labada nin shacabkooda inay ka gadaan waxay wa- ajendaha ay wataan oo dadka dadweynaha ay u qabanayeen inay dadweynaha intay dhex imaadaan ay ka gadaan labadooda marka iyada ay saas ku tartamaan oo nin un kusoo baxaa way ayaa ficnaan lahayd mhm marka meesha waxaa ka cad rayla inuu haysanin shacab inuu haysanin laakiin madaxweynaha taageero ka haysto mhm
taage wuuna eh, muxuu ahay uhuru kenyattana wuu arkahayaa shacabka inay rabin eh, rayla mhm laakiin egin asagaa dan gaar ku wataa asagaa raba sil xoogba inuu umarsiyo waa garta ma garatay si wanaagsan A- ani markan waxaan leeyahay ninka la yidhaahdo uhuru kenyatta waxa uu wado ha iska joojiyo dhexdhexa waa madaxweyne dhan oo madaxtooyada dalkani kenya looga arimiyuu joogaayo ka xo- iyo- iyo iyo hogaamiya marka waa laga fiican yahay waxaa habboonaan lahayd inuu dhexdhexaad noqdo asaga aad ba maadsan saaxib waa mahadsantahay thank you very much
ka gudub aad tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa star f m hallow walaalow ku salaamaya codkaaga ugu weera hooseeya salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacayga noordhay weyne nuur axmed nuur cali cabdillaali haye soo dhowow
waxaan rabaa inaan arrintaas wax ka sheego haye
ninkan uhuru eh, mhm
arrinta uu hadda uu uu madaxweyne uu rayla ku sabadgaraynayo mhm waa arrin rayla kenyaanka ay uga guurayeen mooyato hadda oo wax ugu taray ma oo mhm
nin xoog oo lagu lagu ah, uu- uu ku gelin rabaa la wadaa haye arrintaa rayla wax bay ka hadlayeen mhm
waxaa kaloo jirtaa mm rayla wuu duqoobay oo hadda shanta sano inuu kabacdi sii wada karin baa la arkaa meesha laakiin waxaa leeyahay wili wiil yar oo shaab baa laga dhigayaa waana daaweyn kooxda
haye
marka duqaa wuu duqoobee mhm
nimankan meesha ayagu waa ku noqnoqosan rabaane mhm waxaasna waa lagu fahmay mhm kenya kenyaankan aqli bay qabaan kolley waxaan u malayn inay arrintaas geli guuri doonaan rayla haye marka arrintaa rayla dib bay u keenayeen madaxweynaha waxaan u malayn iska furiisa aad waay aad baa mahadsan tahay haye mascab
hagaag eh, dabcan daqiiqada kooban in hortan dhegeystayaasha kale aan u gudubno eh, si barnaamijka aan ugu soo gabagabeeno saaxiibka kale qad ku jira hallo
halo
Eb.
salaamaya watan waanu kaa qaadnay si la mid ah
muscab waa ku salaamaya walaal waa salaad gurdoon in la yidhaha koontiga turkana haye ee, waan kusoo Haye.
dhaweynaya saaxiib waan kaa qaadnay mid lamid ah hawada kusoo Haddii- barinayna adeeg yuusuf iyo cabdullaahi warka akrinaya dhammaan tiimkiina shaqada ku jira Mhm.
Eh, waqtigu waa gabagaba waa soo koobaya horta arrintan dadku waxaad moodaa inta badan inay u codeeyeen in madaxweynuhu ku qaldan yahay inuu qof taageero Mhm.
siyaasaddana sidaas maaha haye
siyaasadda la iskuma ammaano caanana la iskuma siiyo waa game wuxu Mhm.
marka een, eh, meeshii maalintaas qofku inuu hadduu madaxweyne soo maray iyo hadduu hadda fadhiyo iyo hadduu gruubkiisa u danaynayo iyo hadduu gobolkiisa u danaynayaba inuu meel focuska saaraa laguma ceebi karo ma fahanta waa garta
dee khudbadiisana inkastoo internetka xoogaa internetka aan ka dhegaysaayay waa iga gogo-eysa laakiin een, eh, eh, wuu justifagareeyey waxyaalaha uu ninkan ku diiday mogta Mhm.
waana intii la sugay inkastoo markaad fiiriso dadka- dadkaanoo oo afartan iyo dhowr milyan ay ku populationa leh in eh, saddex qof oo miis inta iskugu yimaado wadanka jixay kara oo hal xisbi samay kara oo sidaan maalin dhaweydba ka dhawaajiyey ay- ay intaan oo joodiya wadankii oo waxyaabo kale oo ka mudnaa la raba in waktigaan la geliso Mhm.
haddana waa siyaasad wuxu eh, ma ahan maaragtay ammaan sax marka een, eh, sida aan ka warqabnana haddaan la is-indhatirayn gobolkan madaxweynuhu kasoo jeedo ilaa xorriyadii ayagaa dalkan eh, eh, political gameka ayagaa haayay ama qof kale madax ha aado ama ayagu ha aadeen Mhm.
marka way isku dayayaan inay muddo dheer ay sii eh, arrinta kaalintaas ay sii haystaan Mhm.
Ma- mana ceebna ilama ahan aniga Mhm.
laakiin een, eh, midaan ah een, meeshaad ninka qaadanimaa yaalay jiraa soomaalida moogta sax
labadan qabiil oo dariska gobolkana ka soo wada jeeda haddii arrintooda dhanka kale yaas ay halkaas loo wareejiyo da- dalkii ma u tahay eh, stability iyo deganaansho siyaasadeed su-aasha mudana waa taas Mhm.
mana u malaynayo oo ninkaan aad aragto hadda aragto joodda bixinaya een, marka uu meesha ku hingoobo iyo dadkiisiiyo waxaana waa qabaa'il inay iyaguna la caroonayaan oo mucaarad adag noqonayaan waa wax iska muuqda Mhm.
marka meesha laga fiirinaayo waa halkaas oo stabilityga wadanka iyo deganaanshaha horta ilaahi ha nagu dhameeyo waana nasiib darar sidaan maalin iska dhawaajiyeen oo dal eh, lixdan sano ka badan xorriyada in mar kastoo doorashadiisu timaado laga walwalo deganaanshihiisa sax
marka anigu ma ku ceeminayo madaxweynaha waana sheegay oo nin maaragtay xil fadhiya ninuu taageerayo way u badan tahay inuu helo Eh, tan ah eh, mada- ninkaanaan dalka ku aaminaya dadweynahaasaan lamid ahay oo dadku waa kulligooda siyaasiyiin oo way dareemayaan maaragtay markii uu kasoo horjeeday waxyaalihii uu ka qoray wuxuu ka sheegi jiray haddana wuxuu waa siyaasad oo shalay ninaad col ahaydeen ay saaxiib idinka dhigay midaad maanta isu dhaweydeenna col idinka dhigay marka laakiin in heerkaas la kala fogaado runtii aada iyo aaday u u liidataa laba kun iyo toddobadiina dadka aadka isku laayay inay oo crisis-ka ugu weyn ahaa dadkan labadan qabiile ahaayeen bartamaha marka arrinta halkaas in laga fiirsaa jeclaa lahay madaxweynuhuna kuma qaldana inuu yidhaahdo ninkaan anigu waa isqonnay berina ka maalina sidii uu ninkii uu lahaa eh, hebel ha- intii uu hebel cuni lahaa he- hebel ha baysay saasay u eg tahay ma fahamtay oo Waa ninka saa isku hayno maanta oo oo inuu maanta berri aasna political gameki uu madax ka noqdo wax kastaan ku bixinaya waana wa- dhaqan african runtii markaad fiirdo aada u liita ah oo waxaa la rabay dee ninkaanu karna uu dhinaca kale leeyahay kiyaannimadii daba iskale ele- erey hore loo maqli jira ma aragtaa Mhm.
marka waa baashu aada u kala fogaata laakiin waxaan rajaynaynaa wadanka ku noolnahay in stability ay tahay oo dadkan dad wax akhristay inta badanna beesha caalamkuna attention aysan xitaa soomaalida siinay siiyaan marka waa iska deganaa doontaa laakiin waxay u badan tahay gruubkan madaxweynuhu inay qaadan doonaan hoggaanka maxay ka bedeli Aad.
doontaa saas waa taas Mhm.
aad iyo aad baan idin salaama markaas aad baa mahadsantaa adiguna saaxiib dhegeysta ugu dambe ayuu ahaa uu mahadsan yahay dabcan
dabcan waa arkaysaa dhegeystayaasha qof walba fikirkiisa aragtiisa isagoo ka dhiibanayo iyo arrimaha ku aadan ama ku saabsan ee siyaasadda heerka iyo sida kulul ay ku socoto muscaabow waxaana markaas imikan bal laga sugaya bal go-aanada kala duwan iyo weliba cidda imikan ay go-aanka ee markaasi ay gaari doonto inkastoo shacabka kuurahooda ama codkada markaasi ay dhiiban doonaan waxaa lama- loolanka u dhexeeya madaxweyne uhuru kenyatta iyo azimiyo laomoja oo dhammaan ay ka wada tirsan yihiin uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila omolo odinga waa jubilee oo wixii dhan iminkan laisku wada daray dhegeysta xisbiyada dhan dhegeystayaal oo hal markaasi la doonaya in iminkan laga wada dhigo dhegeysta kadibna waxaa markaasi fooda la isdari doonaa xisbiga u d a iyo weliba kenya kwanza ayagana markaasi doonayaan shaqsiga inay soo qaataan soo xushaan laakiin iminkan gubadda waxay dhex taallaa yaal la horumari doonaa ama cag ama lugta kala horumari doonaa dhegeystayaal goolka sidoo kale yaa la bixi doonaa arrimahaasi ayaa saaka barnaamijka diyarada ku saareen iyo weliba qorshaha iyo weliba waxyaalaha faraxa badan uu ka leeyahay madaxweynaha barnaamijka yuusuf bakad iyo muscab ay soo wada saareen waad ku mahadsantihiin sidoo qurux badan aad wada dhegeysanaysan uuna oo qayb qaadateen kuwa iminka soo bigsanaya doonaya barnaamijkan inay qayb qaataan kuwa u suurtagelin kuwa qaadka markaasi ka baxay iyo sidoo kale kuwa barnaamij ka qayb qaatay dhammaan aad bay u mahadsan yihiin sidoo qurux badan fikirkooda dhammaan ay ugu wada dhiibteen dhegeystayaal shukran shakuuran wa shukran jaziilan meel walba naga dhegeysanaysaan barnaamijka yuusuf iyo muscab halkaas ayaan kusoo xiraynaa dhegeysta waxaynu balana maalinta berito arrimaha gargaarka biniadamada qaxootiyada dhegeystayaal inta ka hore sidaasi nabadgelyo mawjada marnaha iska bedelin si wararkii barnaamijyadaysan ku dhaafayn dhegeystayaal goordhow fadlamala ka maqli doontaan iyo barnaamijkii madasha iyo ganacsiga